bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul lahu tabaaraka watacaala wamin annaasi man yacbud allaha cala xarf fain asaabahu khayru iطma'na bih wain asaabathu fitnat inqalaba cala wajhi khasira addunya walaakhira dalika huwa alkhusraan lmubiin suurat lxaj ayaan kusoo dhex jirnay aayadda koyo tobnaad kow iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya wa min annaasi dadka waxaa ka mida baa la yidhi subxana wa tacaala man cid baa ka mid a man duul ayaa ka mid a yacbudu caabudaya allaha alla caabudaya calaa xarfin qar korkii meelfiid ah fain asaabahu haddii uu asiibo khayrun khayr hadduu asiibo idma'anna wuu xasilayaa bihi xarfigii buu ka xasilayaa ama bihi khayrkii buu ka xasilayaa wa in asaabathu hadday asiibto fitnatun fitna hadday asiibtona inqalaba wuu gadoomaa calaa wajhihi wejigiisa korkiisa xaaluu ku sugan yahay khasira wuu khasaaray addunyaa addunyada iyo waalaakhirata aakhiraba daalika kaas huwa isaga ayaa alkhusraanu khasaarihi almubiinu ee caddaa khasaaraha cad kaawey yadcuu wuxuu u yeedhanayaa oo baryayaa min duuni illaahi alla ka soko maa shay laa yaduruhu aan dhibaynin iyo wamaa shay laa yanfacuhu aan anfacaynin daalika kaasi huwa isaga ayaa aldalaalu baadinimo ah albaciidu oo fog oo xaqa ka fog yadcuu wuxuu caabudayaa laman cid buu caabudayaa daruhu dhibkiisu aqrabu uu yahay mid ka dhowaansho badan min nafcihi nafcigiisa labi'sa waxaa baas lahaaday almawlaa yacni almawlaa ku hiiliya ah kuwaad isu hiilisaan ayaa baas lahaaday wala bi'sa waxaa baas lahaaday alcashiiru saaxiib mid lala saaxiibo ayaa baas lahaaday kaasaa laga wadaa laga soo sheekeynaya wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu sida saxiixulbukhaariga ku yaalla saxiixulbukhaariga ku yimid waxa uu leeyahay waxay kusoo degtay aayaddu dad waxaa jiray intay diinta soo galeen u soo galay haddii ay xooluhu u dhalaan oo farduhu u dhalaan oo ay barwaaqo helaan waxay dhahayaan haadaa diinun saalixun waa diin fiican markay soo galaan haddii waxoogaa yaani lagu yaro dhuujiyo sanad abaara iyo xoolihii oo dhali waaye iyo xoogaa cudurra iyo dib bay u noqonayaan waxay leeyihiin balaayada dhanba diintana noole cusub en gallay qolyo noocaasay marka kusoo degtay waxaa laga wadaa aayaddu macnaheedu uu yahay dadka qaar waxaa ka mid a alle ku caabudaya meel cidhif ah xarfiga waxaa la yidhahdaa meesha qarka ah ama cidhifka ama fiida ah baa la yidhahdaa yacni buur qarkeeda yani diintii bay qarka kaga taagan yihiin gudaheeda inay soo galaan baa la rabay qarkay ka saaran yihin macnaha iimaan quman iyo kalsooni quman mayna ku qaadanin wey meeshaasay taagan yihiin qarka iyo fiida iyo cidhifka ah haddii uu khayr ku helo waa xasilayaayo waa joogaya haddii fitna taabato oo imtixaan la mariyana markaasuu gadoomayaayo dib u noqonaya inqalaba calaa wajhihi wejigiisuu u noqonayaa korkiisa waxaa laga wadaa markaad laabato meeshii gadaashaada ahayd baa wejigaagu u jeedsanaya wejigaagii baad marka raacaysaa macnaha marka wejigiisiibuu u gadoomayaa meeshuu ka yimid buu ku noqonayaa gaalnimadii adduuniya akhraba waa khasaaray buu rabbi subxana wa tacaala khasaaraha cadna waa midkaas ilaahay intuu subxaana wa tacaala iimaanku siiyo oo diinku siiyo oo hidaaye iyo hanuunku siiyo inaad ka dhex baxdo ood ka dhex siibatood ka noqotahay khasaare ka weyn ma jiro saas maana khasaaraha ugu cadkaawe khasaaraha caddaanka badan kaawe macnaha rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala wuxuu baryayaa mabdi-iisi iyo caqiidadiisu waxa weeyaan inuu baryo ama uu caabudo waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuhu waa asnaamtii waxaan wax tarna lahayn wax dhibna lahayn oo waxba haynin baadinimada fog oo xaqa aada uga fogna middaa weeyaan wuxuu baryayaa laman daruhu aqrabu min nafcihi halkaa ishkaal baa la muujiyo culimmada qaar waxay leeyihiin oo haddaaba la soo yidhi ma dhibaha dhib ma hayo dhibna ma hayo dheefna ma hayo aayadda ku xigtay maxaa loo yidhi maxaa loo yidhi aayadda ku xigtay yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcihi dhibkiisa ayaa ka dhow dheeftiisa maxaa loo yidhi soo meeshaa inuu dhib leeyahay lagama fahmayo culimmadu marka waxay leeyihiin asheekh maxamed almini shinqiiti caleyh raxmatullah baabushi bixinayo wuxuu leeyahay waxaa fiican in la yidhaahdo yadcuu min duuni illahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuhu aayadda hore waxay ka hadlaysaa jamaadaadka waxyaalaha aan noolayn dhagaxyaanta iyo geedaha ay caabudayaan kuwaasi dhib mooye dheef male tan dambena waxay ka hadlaysaa waxyaalaha noolaha ah jinka ay caabudahayaan madaxda ay caabudahayaan yacni waxyaabaha noolaha ah oo adduunka intay joogaan maadaama iyaga ay raacsan yihiin oo caabudayaan waxbay tari karaan waxay tari karaan waxay gacanta ku hayan inay wax ka siiyaan jin bay caabudayaan jinkii waxbuu u sakhiraya waxyaalo badan buu u qabanaya ayagiibaa iscaabudaya kan la caabudayo maalin uu qado ka bixiyo maalin uu wax siiyo maalin uu shilimo siiyo nafci waa leeyahy wuxuu waa taraya wixii tabartiisa markaa ku jirta wuu taraya laakiin wax tarkiisa iyo dhibka uu u geysanaya kee badan dhibka uu geysanayaa badan midka isagu aan dhib mooye dheef lahaynna waa dhagaxa jamaadka ama geedka jamaadka isagu aan waxbaba kugu biirinaynin wadaadkan aad macnaha wax weye nool eed caabudaysa eed baryaysana marmar waa laga yaabaa intaad u tagto inuu shilimo ku siiyo sooma waxoogaa nafci ah sooma laakiin dhibka kaa soo gaadhaya ka badan tan dambe marka waxaad ku xabaartaa waxyaalaha noolaha ee ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha intay nool yihiin adduunka joogaan ama jinka ama insiga ee gacanta wax loo geliya waxoogaaga yarka wax ka tari karayo macnaha saas weyaan labisa almawla waa labisa alcashiir waxaa baas lahaaday mawlaha waxa la yidhahdaa waa midka heshiis idin dhex maro wax idinka dhexeeyaan oo adiguna aad yani isxijiso adigana iskaa xijiya kaasaa la yidhaha cashiirkuna waa saaxiibka wey macnaha wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man baa ka mida yacbud allaha alla caabudaya calaa xarfin cidhif korkii ku caabudaya cidhif ama qar meel fiid ah buu ku caabudaya diinta fiidheedi buu taagan yahay macna ma soo dhexgelin diinta fa in asaabahu hadduu asiibo khayrun khayr hadduu asiibo oo diintii markuu soo galay uu khayr iyo barwaaqo ku helo idma'anna waa xasilayaa bihi khayrkiibuu ku xasilaya marka waa degayaayo waa diin saalixa waa diin fiican waa diin khayrle waxaasuu daldalaya wa in asaabathu hadday asiibto fitnatun hadday fitna asiibto oo sidii fulaya noqon weyd abaar iyo waxoogaa imtixaana imtixaan la mariyo inqalaba waa gadoomaa calaa wajhi wejigiisa korkiisa xaaluu ku sugay ama wejigiisa korkiisa u gadoomayo meeshuu ka yimid buu ku noqda gaalnimadii iyo kufrigiia khasira wuu khasaaray addunyaa addunyadiiyo waalaakhirata aakhraba waa khasaaray adduun iyo aakhraba kaasi waa khasaarayo waxba gacni iguma jiro wey maanaa ninka ilahay intuu iimaan siiye ka laabto dalika kaasi huwa isaga ayaa alkhusraanu khasaaraha almubiinu ee cad khasaaraha cad ee aan qarsoonayn ee iska muuqdaay waa midkaasuu rabbi leeyahy subxana wa tacala marka waxaa la doonayaa ruuxu inuusan baktiyaa nasiib diinta ka dhigan iska baktiyaa nasiibso oo haddaad wanaag iyo barwaaqo ku heshana dawa ku kaa hadday waxoogaa xaaladdu kugu xumaatana lugta kala soo baxa ma aha waxaa la doonayaa inaad diinta qanaaca u qaadato oo haddii lagu imtixaano dhib lagu mariyo iyo haddaad gaajooto iyo hadday xaaladdu xumaato iyo xaalad walbaba aad diyaar u tahay inaad la socoto oo diintan aad macnaha kusii adkaato saasaa la doonaya macnaha laakiin waxa weeyaan waxaan ku sugahayaa bal inaan barwaaqo ku helo haddii kale waa ka noqonaya taasi waxa weye waa shaqada munaafiqiinta waana midda aayad tilmaamaysa macnaha yadcuu wuxuu u yeedhanayaa oo caabudaya min duuni illahi alla kasakow maa shay laa yaduruhu aan dhibaynin waa sanamkii iyo wamaa shay laa yanfacuhu aan anfacaynin aanan dhibayn dhibna aan haynin dheefna aan haynin way macnaha dalika kaas huwa isaga ayaa aldalaalu baadinima albaciid baadinimadii ah albaciidu ee xaqa ka fogeyd waa baadinimo weliba aada u durugsan yadcuu wuxuu u yeedhanayaa ama baryayaa yadcuu wuxuu caabudayaa laman cid buu caabudaya jinkii iyo insigii ka dhig kaasoo daruhu dhibkiisu aqrabu uu dhawaasho badan yahay min nafcihi nafcigiisa waxoogaa nafciya waa leeyahay oo markaa hade wuxuu gacanta ku haya wax waa kaaga tari karaa laakiin dhibkiisaa ka dhawaansho badan dheeftiisa way maanaa labisa waxaa baas lahaaday almawla ku kuu hiiliya hiiliye ayuu u baas lahaaday walabisa wuxuu u baas lahaaday midkaasi walabisa waxaa baas lahaaday alcashiiru ku lala saaxiibo saaxiib mid yani waxa wey almucaashiru bimacna saaxibu mid kula saaxiiba ama aada la saaxiibtana isaga ayaa u baas lahaaday burabbi subxana watacala maxaa yeele wax dhibkiisa iyo dheeftiisa dhibkiisu badan yahay ma mudna mana fiicna inaad la saaxiibto inaad hiillo ka raadisood hiillo ka doontona ma fiicna maxaa yeele dhibaatada kaa soo gaadhaysaa ka badan saasa la leeyahy macna ina allaha yudkhilu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati janaatin tajri min taxtiha alanhaaru ina allaha yafcalu ma yuriid ina allaha alle yudkhilu wuxuu geliyaa wuxuu gelinaya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan jannaatin jannooyin buu gelinaya jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhar wabiyaashu ay socdaan ina allaha alle yafcalu wuxuu samayn ma wuxuu falaa maa yuriidu wuxuu doono man ciddii kaana ahaaday yadunnu mid malaynaya an lan yansurahu allahu an lan yansura inuusan u hiilinaynin hu muxamed allahu alle inuusan u hiilinaynin ninkii malaynayaa fi dunyaa adduunyada dhexeeda iyo waalaakhirati aakharaba falyamdud ha taago bisababin xadhig ha taago ila asamaa'i saanqaafka xaggiisa ha u taago gurigiisa saanqaafkiisa uma kadibna liyaqtac ha gooyo neeftiisii iyo neefsigii ha jaro falyandur ha fiiriyo hal yudhibanna ma tegiyey ama ma tegsiiyey kayduhu dhagartiis ficilkaa uu sameeyey ee dhagarta ah ma tegsiiyey maa yagiidu shaygii ciilahayey maa shaygii yagiidu ciilahayeyoo ciilkii haya ama maa yagiidu ay haydahu ciilkii hayay ma tegsiiyey bala fiiriyo allah subxaana wa tacaala dadka iimaanka iyo camalka saalixa isku darsaday waxa uu gelinayaa jannooyin hoostooda webiyaashii ay socdaan suuratu maxamed baan ugu tegi doonaa webiyaalkaa qaar ka mid oo la magacaabi doono allahna subxaana wa tacaala wuxuu doonuu falaa wuxuu doonuu falaayo addoommadiisa fiicanna jannuu geeyaa kuwa xunna naar buu geeyaa wuxuu doonuuna rabbi yeelaa lamana weydiiyo oo lagalama xisaabtamo alla subxana wa tacala yafcalu maa yuriid wax ka hor imaan kara rabbi subxana wa tacala ma jiro kadib baa rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy man kaana yadunnu an lan yansurahu allah aayadda tafsiirka u fiicani tafaasiir dhowraa ku jiro o laisku khilaafsan yahay laakiin tafsiirka u fiicani waxa weeye in la yidhaahdo ninkii moodaya inuusan alle nebi maxamed u hiilinaynin adduun iyo aakharaba inuusan alle u hiilinaynin ninkii moodaya sidaasow haddee waxa weeyaan cadhadaada u dhimo isdil saas way maanaa isdil hiilada ilaahay way imaano nebi maxamed waa loo hiiline waxbana kama tari kartida isbakti isceej saas way maanaa yani saas tafsiirka u fiican kaa wey in la yidhaahdo isceej waataan soo marnay qul muutuu bigaydikum ciilkiina iyo cadhadiina u dhinta waxba kama qaban kartaan waxaa laga cabiray marka waxaa la yidhi ninkii malaynaya ama moodaya inaan nebi maxamed alle uusan u hiilinaynin adduun iyo aakharo xadhig ha taago sababku waa xadhig xadhigga xaggee buu taagayaa ila samaa samada waxaa la yidhahdaa wax kastoo kaa sarreeya la yidhahda laakiin hadda waxaa laga wadaa saanqaafka gurigiisa ha u taago halkaa saanqaafka ha kasoo laalaadiyo saanqaafka markuu kasoo laalaadiyana fal yaqtac ha isceejiyo yaqtac waxaa looga cabiraya isceejinta leanna ruuxu markuu isceejiyo neeftii ayaa xidhmaysa oo go-aysa sooma ha gooyo neeftiisii kadibna ha isceejiyo ha dhinto saas macna markuu dhinto isceejiyana bal ha fiiriyo ficilkii uu sameeyey ee isceejintaha bal inuu tegsiiyo oo meesha ka saaro wixii isaga ciilahayay oo ah nabiga hiiladiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxbuu ka qaban kara isdil oo isceeji haddaad rabto hiiladii waxba kama qaban kartid ilaahay uu nebi maxamed u hiilinayay ilaa wa ilaaba waa loo hiiline adigu ama bakti ama dibir ama dhimo ama waxaad samayn karta samay wey macnaha saas weyan ilahay waa u hiilinaya subxana wa tacala saasaa laga wada aayad ina allaha alla yudkhilu wuu gelinaya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhar wabiyaasha ina allaha alla yafcalu maxaa yeele ina allaha alla yafcalu wuu falaa maa yuriidu wuxuu doonuu falaa wuxuu doono wax ka hor istaagi kara ma jiro khalqigaasaa ka gedisanoo ayagu waxay doonaan ma fali karaan wax badanoo doonaysa ayaadan fali karin ka ugu awood badanee ugu xoog badan wuxuu doonahayoo dhan ma fulin karo man man ciddii kaana ahaaday yadunnu mid malaynaya an lan yansura inuusan hiilinaynin hu muxamed allahu alle inuusan u hiilinaynin fi dunyaa adduunyada dhexeed iyo waalaakhirati aakharo ninkii sidaa moodahayoo malaynayahay falyamdud ha taago bisababin xadhig ha taago ila asamaa'i xagga sare ha u taago guriga saanqaafkiisa xaggiisa ha u taago ha ka soo laalaadiyo uma kadibna liyaqtac ha isceejiyo ha ismirjiyo liyaqtac ha gooyo oo muxuu goynaya wuxuu goynayaa neeftii ka socotay markuu isceejiyo oo macnaha cunaha uu iskaga qabto xadhigga neeftii baa go-aysa liyaqtac neefsigiisii ha gooyo oo ha isceejiya laga wadaa falyandur marka bal ha fiiriyo falyandur ha fiiriyo hal yudhibanna ma tagsiiyey kayduhu dhagartiisa waa ficilkuu sameeyey baa dhagar laga cabiraya ficilkii uu sameeyey ma tagsiiyey maa yagiidu ay haydahu maa shaygii yagiidu isaga ciilahayay oo muxuu ahaa waxa ciilaya nasriga nabiga hiilada loo hiiliyey iyo libta iyo guusha nebi maxamed helayo ee isaga ciilaya bal in ficilkiisa iyo kaydkiisu tagsiiyo ha arko ha fiiriyo oo muxuu tagsin karaa ma tagsin kara maanaa ha baktiyo wey ha baktiyo nabi maxamed oo loo hiilin salawatu rabbi wasalaamu caleyh inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayawma yaquumu lashhaadu sidii baana dhacday ilahay waa u hiiliyay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh tan laysugu tegey buu ilaahay subxaana wa tacaala libtiisii oo nimankii dhibka u geystay oo rafaadiyey oo magaaladii maka ahayd ka eriyey ayuu nebigu sal alay wasalam intuu kusoo laabtay buu sanado kadib magaaladii ka qabsaday kadibna jaziiratulcarab oo dhan buu nebigu isku dubariday salawatu rabbi waslamu caleyh kadibna meeshaa markay maraysabaa ti ilaahay ku timid raggii uu ka tegey ee madrasadiisa ka soo baxay baa meeshii kasii waday ilaa ay islaamka meelaha la ogyahay ay gaadhsiiyeen maanaa marka ilahay baa u hiliyey subxana wa tacaala ninkii cadhaysnaa oo ciil qabay oo diidanaana hadda waa baktiyey bakti wey macnaha waxaad qaban karta ma jirti macnaha taasaa haddana taagano diinta ilaahay ilaahay wuu u hiilin wayna guulaysan ninkii ka cadhaysan ee diidanowna bakti waxaad kalo wax kalood qaban karta ma jirto isceeji saakaas wey macnaha ama gaalo raac ama gaalo u shaqe ama daba orod kolley iyo kolley ilaahay kama rayn karta subxana wa tacala saas ilaahay nin isku taagay miyaad umalaynaysaa inaan laga raynin kolley diinta ilaahay way rayn oo wakti ilaahay ku talagalay baa jire adigu waxaad samayn lahayd same ama bakti ama isceeji ama waxaad samayn karta same wey macnaha saas weya wkadalika anzalnaahu aayaatin bayinaati waana allaha yahdi man yuriid wakadalika sidaas oo kale ayaanu kuwaasaan usoo dejinay oo kale baanu anzalnaahu qur-aanka usoo dejinay aayaatin xaala aayaday yaanu anzalnaahu usoo dejinay aayaatin xaalu aayadaya aayaatin xaalo ay aayada yihiin bayinaatin oo cadcad waana allaha allana yahdii inuu hanuunin iyo waana allaha alla yahdii inuu hanuunin man yuriidu ciduu doono inuu hanuunin daraaddeed baan usoo dejinay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yuhuudoobay iyo wsaabi'iina saabi'iinta waalnasaara iyo nasaara iyo walmajuusa kuwa dabka caabuda iyo waladiina kuwa ashrakuu alle wax la wadaajiyey ina allaha alle yafsilu wuu kala bixin baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayuu kala bixin ina allaha allana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa shahiidun midkii maraka a weyo xaadir ah sidaa aayadahaas hadda laynoo soo akriyey loo soo dejiyey baan qur-aanka usoo dejinay barabir subxana watacaala isagoo aayada cadcad aayada iska cad wey ninkii doona dhib badan ba u mari maayo fahamkooda iyo garashadooda iyo wax ku qaadashadooda waxaa labaadoo loo soo dejiyey alla subxaana wa tacaala ciduu doona inuu hanuuninayo macnaha qur-aanka soo dejintiisa waa aayado cadcad sidaa hadda laynoo soo sheegay waa loo soo dejiyey waxaa kaloo loo soo dejiyey hidaayada ilahay baa iskale subxana wa tacala hanuuninta ilaahay ciduu doono isaga hanuunin kitaabkii waa kan waa ina dhex yaalla rasuulkii waa la soo diray laakiin kulli ma la wada raacaya maya hidaayada ilaahay baa qaybinaya subxana wa tacala oo ninkuu doonana yani soo gelinaya soo hanuuninaya oo waafajinaya khayr ninkuu doonana ilahay baa subxana wa tacaala karkaarka uidaarinaya macnaha saas weyaan kadib baa waxaa laysku qabtay wax alla wixii kooxihii diin sheeganayay oo iskhilaafsanaa dadka iimaanka leh mu'miniinta yahuudda saabi'iinta waa koox ka mid a kooxihii diinta sheeganaya koox uun ilaahay uun rumaysan laakiin asnaam aan caabudin ayaa saabi'iinta la dhihi jiray qaar baa odhanaya qaar waxay leeyihiin waxay caabudi jireen xidigaha iyo dayaxa waxaanay caabudi jire qaar waxay leeyihin maya koox nasaarada ka mid ay ahayn adiga koox uun diineed wey kooxaha diinta diin uun rumaysnaabay ka mid ahayn iyo nasaarada oo kristiyaanka majuusta oo qolyaha dabka caabudo ah iyo kuwa ilaahay la wadaajiyey oo laga wada kuwii asnaamta caabudi jiray waladiina ashrakuu waa qolyihii asnaamta caabud jiray quraysh iyo carabtu u badnaayeen kulligood intaasoo dhan allah kala saari doono kala bixin doona maalinta qiyaamada dhexdooda wuu kala bixin doona maanta adduunka markay joogaan nin walba waa isla quman yahi qumanihiisaa qoorta ugu jira isagaa isla quman wuxuu leeyahay anigaa saxsan wixii iga soo hadhayna waa khaldan saasuuna naftiisa iyo xoolihiisa iyo wixii qaaliya uu haysto oo dhan wuxuu u bixinayaa mabda' uu rumaysanya inuu u dagaalamo dadkani soo maxkamad ay ku kala baxaan in la helo maaha ha xaggay ku kala baxayaan ilahay hortiisaa lagu kala bixi doona subxana watacala yaa gar daran yaa gar leh yaa khaldan yaa saxsan maxkamadda ilahay baa subxaana wa tacaala lagu kala bixi doonaa halkaasuu ilahay ku kala saari doonaa subxana wa tacala allana subxaana wa tacaala shay kasta oo la samaynayahay shay kasta korkiisa shahiid buu ku yahayoo waa xaabi goobjoogkay waa markhaati maalinta qiyaamada markaad maxkamadda tagtaan war yahuuday maxaad haysateen markhaati uma baahna nasaaray maxaad haysateen markhaati uma baahna ahlul iimaanow maxaad haysateen majuusay maxaad haysateen ilaahay baaba subxana wa tacala ka warhayay saas way macana marka isaga cilmigiisiiyo wuxuu ogaa rabbi xukumi saas way macana wakadalika sidaasoo kalena anzalnaahu usoo dejinay aayaatin xaalo anzalnaahu qur-aankaan usoo dejinay aayaatin isagoo aayadaa bayinaatin oo cadcad iyo wa ana allaha alle inuu alle yahdii hanuunini man yuriidu ciduu doono inuu hanuunini waxaa kaloon usoo dejinay hidaayada inuu alla leeyaho ninkuu doono uunu hanuuninayo ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wsaabi'iina kooxda saabi'iinta la yidhahda waalnasaaraa iyo nasaarada iyo waalmajuusa kuwa dabka caabuda iyo waladiina kuwa ashrakuu la wadaajiyey alla subxaana wa tacaala iyo asnaamta wax isugu daray allihii khalqigiisa wax wadaajiyey ina allaha alla yafsilu wuu kala bixin baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada oo nin walba abaalkiisii baa la marin ina allaha alla calaa kulli shayin shay kasta korkiisa shahiidun midkii xaadiro marag a weeye alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lardi aayadana waxaa lainoogu sheegi rabaa khalqiga intiisa badan inuu ilahay uhogaansan yahay subxana wa tacala waxoogaa yaroo fallaaga ah unbaa ka baxday jidkaas alam tara miyaadan arkaynin ama aadan ogeyn ana allaha alla yasjudu inuu u sujuudayo lahu isaga man khalqiga fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda ku sugan iyo waman khalqiga fil ardi dhulalka dhexdooda ku sugan waashamsu qoraxdii inay u sujuudayso waalqamaru iyo dayixii waalnujuumu iyo xidigihii waaljibaalu iyo buurihii waashajaru iyo geedihii waaddawaabu iyo waxyaabihii dhulka korkiisa ku tukubahayay ku socday wa katiirun iyo in badan oo min annaasi dadka ka mid a intaasiba inay ilaahay u sujuudayaan miyaadan ogeyn wa katiirun in badan xaqa waxaa xaq noqday calayhi dushiisa waxaa xaq ku noqday alcadaabu cadaabkiibaa xaq ku noqday waman yuhin illaahu cidduu alla ihaaneeyso famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin cid darajayso oo karaamayso oo maamuusta ina allaha allana yafcalu wuxuu falaa maa yashaau wuxuu doonuu falaa khalaa'iqda ilaahay bay u wada sujuudsan yihin maxaa laga wada sujuud xaqiiqiya in loo daayaa fiican culimada qaarkood waxay leeyihiin waxay laga wadaa hoggaansan ilaahay ay u hoggaansan yihiin maqaadiirtiisa iyo maamulkiisa u hoggaansan yihiin oo cidina kama hoos bixi karto oo hadday qorax tahay hadday dayax tahay hadday buuro tahay hadday dhulka tahay hadday badaha yihiin kulli ilahay bay u hoggaansan yihin amarkiisay qaadanaya qolana waxay leeyihiin maye sujuuddaha loo daayo sujuuddii asliga ahayd laakiin qaabka ilaahay ugu sujuudayaan baynaan garanayn sidaasaana fiican maxaa yeelay jamaadaadka iyo waxyaalaha aan noolayni ilaahay way caabudaan tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihinna wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu idinkaan fahmaynin mooye laakiin allah bay u tasbiixsanayaan say ugu tasbiixsaneen ma garanaysaan khaasatan yacni jamaadaadka qaarkood inay nebiga salaami jireen ama ilaahay caabudayaan ama hadli jireen waa sugantahay xadiista nabiga kusugantahay salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa diidaya marka in la yidhahdo sujuuddu waa sujuud xaqiiqi laakiin qaabka ay u sujuudayaan inagu ma garanayo waa inqiyaad iyo hoggaansan ilaahay bay u hoggaansan yihiin oo u sujuudayaan oo ogol yihiin amarkiisay ogol yihin rabbi subxana wa tacala saas way macanaha ayib marka waxa weeyaan waa samaawaadka inta ku dhex nool dhulka inta ku dhex nool qoraxda iyo dayaxa xidigaha buuraha geedaha iyo makhluuqaadka dhulka korkiisa ku socda ku tukubaya iyo in badanoo dadka ka mid a wa kathiirun min annaas dadkii marka la soo gaadhay iyaga lama dhihin wannaasuna lama dhihin dadkii iyaga waa la qaybiyey waxaa la yidhi wa kathiirun min annaas in badanoo dadka ka mida ilahay bay u sujuudayaan innagu waynu qaybsannahay qaar makhluuqaadkaasay isku jid hayaan koox baa jidkaa ka baxday waa kooxda rabbi uu yidhi wa kathiirun xaqa calayhi alcadaab in badan oo insaanka ka mid ah dushooda waxaa xaq ku noqdo ku waajibay cadaabka ilahi subxana wa tacaala muxuu ugu waajibay sujuuddii bay ka tageen ibnulqayim caleyhi raxmatullahi aayaddani waxay ka mid tahay aayadaha uu u daliishaday taariku salaadku inuu kaafir yahay saasaana sax ruuxa salaada ka tegay inuu gaal yahay sababtu waxa weeyaan yacni maxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu xaqa ugu waajibiyey wuxuu ugu waajibiyey sujuuddii buu ka tegey ilan aayaddu saasay leeta sooma sujuuddii bay ka tagey sujuuddii mar hadduu ka tago waxaa waajib ku noqda iyo xaq korkiisa inuu ilaahay cadaabo subxana wa tacala saasaa waajiba in la cadaabo ayb wuxuu kaloo rabbi ka cabiray subxaana wa tacaala waman yuhin illah ruuxuu ilaahay ihaaneeyo oo sujuud la-aan lagu ihaaneeyo saasaa laga wada ihaanadu maxay tahay waa salaad la-aan waa sujuud la-aan ruuxii aan la waafajinin inuu ilaahay u tukado oo uu caabudaayey oo sujuud la-aan ku dhinta ama sidaaba ku nooli waa ruux ihaanoobay oo la duleeye wey ruux ilaahay duleeyeoo tawfiiqdii ka lumiyeyna nin haba yaraatee karaamayn kara ama maamuusi kara ma jiro maxaad u qaban kartaa adiga kaa aad qaraabadatiin ama wada dhalateen ee ilaahay hanuunkiisa ka qadiyey weligaaba si kasta haddaad ugu qaalida miyaad wax u qaban karta miyaad karaamayn kartaa nin ilahay meel ka tuuray subxana wa tacala waxba kama qaban kartid macnaa saas weya innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaau nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adeerkii abu taalib markuu isku dhabarjabiye aad uu isugu dayay inuu macnaha soo hanuuno haddana uu gaalnimo ku dhintay ayaa waxaa lagu yidhi innaka laa tahdi man axbabta ciddaad jeceshay ma hanuunin karti hanuunka ilahi baa le subxana wa tacala saas waman yuhin illah ruuxuu ilaahay ihaaneeyo sujuud la-aan iyo salaad la-aan lagu ihaaneeyey kaa isaga aad cid karaamayn karta ama maamuusi karta ma ay jirto allana wuxuu doono ayuu falaa oo sameeyaa lamana hor istaagi karta ilahi subxana wa tacala su-aashu marka imaanaysaa waxay tahay dadka markii dad ahaan la yidhaahdo dadka iimaanka leh yacni aadam carruurtiisii intuu dhalay inta gaaladaa iyo inta mu'miniinta inta gaaladaabaa badan inta gaaladaaba mar kasta badan laakiin marka la yidhaahdo makhluuqa guud ahaan inta ilaahay u hoggaansan iyo inta jidka ka baxday ee fallaagowday kee badan inta ilaahay u hoggaansan baa badan waxaad garanaysaa marka adiga marka aad dhiban tahay ood moodaysa inaad keligaa tahay ood yar tahay ood yani waxa weeye aad tiro yar tahay ha isu malayn yani waxa weeyaan dhulkanaad isku mabda' tihiin buurahanaad isku mabda' tihiin qoraxdan iyo dayaxanaad isku jid haysaan badahanaad isku jid haysaan yacni in badanoo jin jinka ka mid ah macnaha waxa way isku mabda' tihiin waxoogaagan bini aadamkaee fallaagada ah ee aan mabda'a lahayne ilaahay jidkiisa ka baxday shaydaan hoggaansaday waxba weynaya u arka khalqigaasaad isku jid haysaanoo yani waxa weye saasaa loo badanyo khalqigu ilahay bay uhoggaansan yahin subxana wa tacala alam tara miyaadan ogeyn ana allaha alla yasjudu inuu u sujuudayo lahu isaga man cidda fi man khalqiga fi samaawaati ciraryaalka dhexooda ku sugan iyo waman khalqiga fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan intuba ilahay bay u sujuudayaan wshamsu qoraxdii iyo wshamsu qoraxdii waalqamaru iyo dayixii waalnujuumu iyo xidigihii waaljibaalu iyo buurihii iyo wshajaru geedihii waddawaabu iyo waxyaabaha dhulka dushiisa ku socda addawaab waxaa la yidhaahdaa shay kasta oo dhulka dushiisa ku socda ku tukuba ayaa dawaabta laga wada iyo wa kathiirun in badan oo min annaasi dadka ka mida waa mu'miniintii ilahay rumeeyey subxana wa tacala ee u sujuudayay wa kathiirun in badan xaqa oo dadka ka mid a xaqa waxaa xaq noqday calayhi dushiisa waxaa ku xaq noqdo ku waajibay alcadaabu cadaabkii baa ku waajibay sujuudu ka tegay iyo salaadu ka tegay daraaddeed waman yuhin illah cidduu alla ihaanaysto oo alla ihaaneeyo dulleeyo famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin mid maamuusa oo darajeeya wax darajayn kara ma jiro ina allaha alle yafcalu maxaa yeelay ina allaha alle yafcalu wuu falaa maa yashaau wuxuu doonuu falaa isagaa hawshan maamulaya isagaana siduu doono yeeli karaa isagaana sidan wax u dhiga rabbi subxaanahu wa tacaala haadani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabu min naar haadaani labadani khasmaani laba doodaya wey kuwaasoo ikhtasamuu dooday fii rabbihim rabbigood dhexdiisa ku dooday faaladiina kuwa kafaruu kufriyey qudicat waa la googooyey lahum iyaga waxaa loo googooyey hiyaabun dhar baa loo googooyey oo min naarin dab ah naar ah yusabu waa la shubaa min fawqi ru'uusihim madaxyaalkooda korkooda waxaa lagaga soo shubaa alxamiimu biyihii kululaa kulka meesha ugu dambaysa ka gaadhay yusharu waa la shiilaa bihi biyahaa daraaddii waxaa lagu shiilayaa maa fii butuunihim waxaa caloolahooda ku guda jira iyo waljuluudu maqaarada hargahana waa la shiilaa walahum waxaa u sugnaadeen maqaamicu yacni waxay leeyihiin karbaashyo ambudhadh bay leeyihiin oo min xadiidin bir ah kullamaa mar kasta oo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa naartii inay ka baxaan min ghammin walbahaar dartii inay uga baxaan markay isku dayaanba uciiduu waa la celiyaa fiihaa naarta dhexeeda lagu celiyaa waduuquu wa qiila lahum waxaana lagu dhahaa duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi gubidda cadaabkeeda iyo gubashada cadaabkeeda dhadhamiya la dhahaa macnaha haadaani khasmaani ikhtasamuu saxiixulbukhaariga sida ku soo arooray cali bni abi aalib radia allahu canhu wuxuu leeyahay aayaddani waxay nugus ku soo degtay beder dagaalkii beder raggii isu soo baxay oo intaan dagaalku bilaabanin mubaarasada samaynayay raggaasi waxay ahayn saddex ka socda xagga nebiga sal lla lay waslam iyo saddex ka socda xagga reer quraysh cali bni abi aalib iyo adeerkii xamza iyo adeerkii ninkii la odhan jiray isagana yacni cubayd bnu xari mima ha isagana yani waxa weye saddexdaasi xaggay ka socdeen saddexda kale xagga ka socdana waxay ahayn iyaguna saddex isdhalay bay ahayn cutba ibn abi shayba cutba iyo waliid oo uu dhalay iyo nin kaleeto saddexaada isagana macnaha waxay cutba ay walala ahayn a muxuu aha cutba iyo cutbat bnu rabiica ha cutbat bnu rabiica iyo shaybat bnu rabiica iyo weliid bnu cutba saddexaasay ahayd yacni laba isdhashay laba walaalo ah iyo miday dhaleen xagganna saddex baa ka socda isaguna iyaguna isku qoysa wuxuu leeyahay marka ragganagii meeshaa ku mubaarasooday ee dagaalku dhex maray ayay aayaddani kusoo degtay haadaani khasmaani ikhtasamuu waa laba kooxoodoo dooday oo ilaahay ku dooday ninna wuxuu ku doodayaa oo wataa war allah waa keligiiyo cid lala caabuda male qolana waxay u dagaalamayaan ma ahe ilaahay kuwa wax la wadaagaa jira sidaasuu leeyahay cali bn abi aalib radia allahu canhu laakiin aayaddu sababka haba kusoo degtay waa ka guda weynta waxaa macnaha waxa weeyaan yacni soo gelaya laba kooxood oo kasta oo qolana xaq wadato qolana baatil wadato saasay soo gelaya kuwa xaq watana ama xilli hore ha dhacdo ama hadda ama ha soo socotee jaanib bay matalayaan kuwa baatilka watana jaanib bay matalayaan waa laba kooxood oo marka dooday buu rabbi ilahi subxaana wa tacala oo rabbigooda ku dooday kuwana rabbi xuquuqdiisay u doodayaan oo u dagaalamayaan kuwana xaqdarray wataanoo xuquuqdii ilaahay bay khalqi inay siiyaan u doodayaan oo u dagaalamayaan labadaa kooxood oo islaayay qolana waa gaalo qolana waa muslimiin kuwa gaalada abaalgud maxay leeyihin kuwa mu'miniintaasi abaalgud maxay leeyihin gaaladiiba abaalgudkooda la hormariyay rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala kuwa kaafiriinta ee rabbi xuquuqdiisa meel kaga dhacay kuwaasi waxaa loo googoynayaa dhar naar abaa loo googoynaya qudicat adiga markaad sarwaal tolanayso ama shaati tolanayso soo dharka in la jarjara ma oo jirka lagu googooyo dhar baa loo jarjarahayaayoo loo hagaajinaya si ay u xidhaan saraabiiluhum min qatiraan yani daamur yani dharka ay xidhan yihiin waa daamur kulul wey dharkaasaa loo jarjaraya korka kore dharkaasaa loo xidhayaa xagga madaxana waxaa lagaga soo shubayaa biyo aad u kululoo xamiimka waxaa la dhahaa biyuhu kulka markay ka gaadhaan meesha ugu dambaysa yani markay boqolka gaadhaan kulka ka gaadhaan balaa xamiimka la yidhahda biyo noocaasana kor baa lagaga soo shubaya dharkay qabaanna waa daamurkii kululaa oo macnaha waxa weeye dharka lagu jaangooye wey biyahaas markay cabbaan kulul oy calooshooda gaadhaan waxay shiilayaan oy markaba dhalaalinayaan wixii uur ku jira caloosha ku jirtay o dhan xiidmihii calooshii wax alla wixii caloosha ku jiro dhan hal mar bay shiilmaya caloosha keliya wixii ku jira ma ahe haragga korona isaguna waa shiilmaya maqaarka korona isaguna waa shiilmaya cadaabkaasay marka ku jiraan cadaabkaa ayay ku jiraan walahum maqaamicu min xadiid meeshaa markay ku jiraan cadaabku markuu kor u soo kaco oo yacni holaca iyo ololku intuu kor u soo kaco bannaanka inuu usoo duurtuuro ku dhow yahay ayaa markaa waxaa lagu garaacayaa budhadh iyo waxaa lala dhacayaa yacni waxa weeyaan shaabuugyo shaabuugyo ayaa la dhacaya markaasaa dib loo celinaya walahum maqaamicu min xadiidin budhadhu waxay leeyihiin oo bir ah budh geeda ma aha geed lagama samaynin waa budhadh laga sameeyey bir laga sameeyey baa lala dhacaya mar kastoy damcaan inay soo baxaanna walbahaar meesha ku haysta daraaddii inay la soo baxaan mar kastoy isku dayaanba dib baa loogu celiyaa madaxa lagaga garaaca malaaigtaa garaacaysa macnaha markaasay meeshii dabku ka soo qaaday baa dib loogu celiya halkii bay ku noqonayaan markaasaa intaa markii lagu sameeyo yaa haddana niyadda laga dilaya qalbiga laga dilaya waxaa la leeyahay waduuquu cadaaba alxariiqi dhadhamiyaa la odhanaya waa istihzaa iyo jees-jees adoo dhibaata ku haysatoo rafaadsan haddana haddii hadal xun lagugu yidhaahdo niyaddaa kaasii dhimanaysa sooma haddii lagugu jees-jees adigiioo rafaadsan haddana haddii lagu jeeseesaayo waa nooc qalbi dil ah mooraalka iyo niyaddaa laga dilaya macnaa duuquu cadaab alxariiqi baa laodhanaya gubashada cadaabkeeda dhadhamiya ayaa laodhanaya macnaa haadaani labadani khasmaani fariiq laba fariiq weeye kooxna iimaan bay xambaarsantahay kooxna kufri haadaani labadan kooxaadi kooxoodii khasmaani waa laba doodaya wey kuwaasoo ikhtasamuu dooday fii rabbihim rabbigood dhexdiisa ku dooday ikhtasamuu waxaa loo jamciyey labada kooxood mid walba waa badanta waa tiro badan ikhtasamuu way doodeen fii rabbihim rabbigood dhexdiisay ku doodeen faaladiina kuwa kafaruu kufriyey qudicat waa la googooyey lahum iyaga hiyaamun dhar baa loo googooyey oo min naarin dabnaar ah yusabu waa la shubaa min fawqi ru'uusihim madaxyaalkooda korkiisa waxaa lagaga soo shubayaa alxamiimu biyihii aada u kululaa yusharu waa la shiilaa ama waa la shiilayaa bihi biyaha sababtood maa shay baa la shiilaa fii buduunihim caloolahooda ku jira caloosha gudaheeda ku jira waljuluudu maqaaradiina waa la shiilaa maqaaradoodana waa shiilmayaan biyaha daraaddood bay la shiilmayaan macnaa walahum waxaa u sugnaaday maqaamicu budhadh ayaa u sugnaaday ama karbaashyo oo min xadiidin bir ah ma aha geed iyo budh geeda inuu yahay bir buu ka samaysan yahay kullamaa in kasta yacni in dhanoo ama mar kastoo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa naarta inay ka baxaan min ghammin walbahaar dartii walbahaar haysta dartii inay u baxaan mar kastoy doonaan uciiduu waa la celiyaa fiiha naarta dhexeeda lagu celiya culimmadu waxay leeyihiin iyagu iraado ay leeyihiin kuma soo baxayaane laakiin waxa weeyaan yacni holaca holaca iyo ololka ayaa soo tuuray markuu soo tuuro qarka agtiisa ay yimaadaan markaa wey marka macnaha waxa burhka lagu boobahayo dib loo garacayo macnaha waduuquu waqiila lahum waxaa lagu yidhi oo lagu dhahayaa duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhadhamiya cadaabkii jidhka gubahayay oon waxba reebaynin cadaabka dhadhamiya baa la odhanaya macnaha marka qolada gaalnimada u dagaalamaysa ama gaalnimada ku socota ama gaalnimada u hiilinaysaay iyaga abaalkooda waa saas wax bini aadam uu xamili kara maaha wax tabar aynu u leenahay maaha bal cadaabkaa iyo ubakaadiiy waxoogaa dhambil yar baynaan u dulqaadan karin dacfigeenna iyo tabar daradeena sidaas daraaddeed baa waxaa laazima haddaad inuun naftaada ka naxayso in uun haddaad isu naxayso sababtii aad kaga badbaadi lahay cadaabkaas diyaarso waxba gaalnimo iyo kufri iyo xumaantiisa iyo shirki iyo waxba ha weylin hadaba soconin waxba ha ka raadsanin rabbiga iyo tawxiidkiisa iyo ku-xidhnaantiisa halkaa ka shaqogaloo ka hawlgal naftaada iyo xoolahaagana meeshaa ku bixinta tii ilahi kaaga imaanay subxana watacala waxaadan xamili karin oo tamar u haynin sabab ha isugu noqonin macnaha kuwaasi marka waa qoladaas kuwii iimaanka lahaana ina aladiina ina allaha alle yudkhilu wuxuu geliyaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati ee acmaashooda wanaagsan wuxuu geliyaa jannaatin jannooyin buu geliyaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxti hoosteeda allanhaar webiyaashu ay socdaan yuxallowna waa la qurxiyaa fiihaa jannaadka dhexdeeda iyagoo ku sugan min asaawira ayaa lagu qurxiyaa jinjimooyin oo min dahabin dahab ah wa lu'lu'an luulna waa lagu qurxiyaa wa libaasuhum dharkoodu fiihaa jannada dhexdeeda xariirun waa xariir kuwii iimaankii camalka saalixa la yimi oo allah intay rumeeyeen diintana dhaqan ka dhigtay oo tatbiiqiyey naftooda iyo xoolahooda iyo gurigooda iyo bulshadooda intii awoodooda dhaqan diinta u qaatay kuwaasi rabbi wuxuu gelinayaa jannooyinka hoostooda ay webiyaashu socdaan aseendooyin waaweyn oo qurux badan oo webiyaasha iyo ilaah biyihii durdurayaan halkaasaa la gelinaya waxaa laga hadlay markaa quruxdoodii wixii ay isku qurxin lahay xaragadii waxyaalihii daruuriyaadkii iyo asaasiyaadkii maxay cunayaan xaggay u hooyanayaan waxyaalaha asaasiyaadka xaggay shahwada ku gudanayaan taas meel kalea lagaga hadlay laakiin meeshan waxaa laga hadlay yacni wixii zaa'id ah yacni asaasiyaadka waxyaalaha dheeraadka ka ahoo waxyaalaha xaragada ah a waxyaalaha xaragada ah xataa wax kale iska dhaafe yacni ninka xaragoonahayo oo labisanahayo oo jinjimo qaadanahayo oo waa nin wixii daruuri ahaa meel iska dhigay wy soo saas ma nin wixii daruuri ahaa meel dhigay baa xarago u baxa laakiin nin daruurigii uu ka maqan yahay ma xaragoodo daruurigaa marka hore lagu dagaalamayo la raadiya macnaha marka xaragadoodii baa laga hadlaya wixii ay ku xaragoon lahaayeen wuxuu rabbi leeyahy waxaa lagu qurxiyaa jinjimooyin dahab ah jinjimaha dahabka ah yani adduunka dumarka keliya loo ogolay laakiin aakhare rag iyo dumarba waa laysku qurxinaya jinjimaha dahabka waxaa kaleeto oo lagu qurxinayaa luulka luulka jawaahirta quruxda badan ayadana waa lagu qurxinaya dharka ay jannada ku xidhanayaanna waa xariir dumarka keliya loo ogolaya adduunka iyadana aakharana ragga iyo dumarkuba waa ku xidhanayaan xariirta macnaha ina allaha alla yudkhilu wuxuu gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan jannaatin jannooyin buu gelinaya aseendooyin beero waaweyn kuwaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda allanhaar wabiyaasha waa malab iyo khamri iyo caano iyo biyo saafiya yuxallowna waa la qurxinaya fiihaa jannaadka dhexdooda xaalo ay ku sugan yihiin min asaawira jinjimooyin xagga jinjimooyin qaarkood baa lagu qurxinaya ama min asaawira minta zaa'ida ka dhig ay asaawira jinjimooyin baa lagu qurxinaya oo min dahabin dahab ah wa lu'lu'an luulna waa lagu qurxinaya wa libaasuhum dharkoodu fiihaa jannaadka dhexdooda xariirun waa xariir wa huduu waa la hanuuniyey ila atayibi wanaag mid wanaagsan xaggiisa lagu hanuuniye oo min alqawli odhah ah wa huduu waa la hanuuniyey ilaa siraati alxamiidi allaha la mahadiyo jidkiisa xaggiisa lagu hanuuniyey wa huduu ila atayibi min alqowl adduunyada markay joogeen iska dhe adduunyada markay joogeen waxaa ilaahay ku hanuuniyey hadal wanaagsan odhah wanaagsan hadalku hadduu wanaagsan yahayna ficilkuna waa hagaaga ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawla sadiida yuslix lakum acmaalakum hadduu qowlku hagaago camalkuna waa hagaagaa saas daraaddeed baa xubnuhu waagu markuu baryo kulligood waxay abhinayaan carabka oy leeyihiin warniyo ilahi nooga cabso marka haddii hadalka wanaagsan adduunka lagu hanuuniyey ficilkoodiiyo falkooduna waa hagaagsanaa wey macnaha dad toosan oo hagaagsan bay ahayeen adduunka markay joogeen jidka ay hayeenna wuxuu ahaa allaha la mahadiye ee mahadda mudan jidkiisa toosan ayay adduunka hayeen oo ay ku toosnaayeen taasi waa tafsiir oo waxay aayaddu ka hadlaysaa adduunka markay joogeen tafsiir labaadi wuxuu yahay in laga dhigo wahuduu ila atayibi min alqawli jannada markay ku jiraan hadal wanaagsan oo dhagtu jeceshahay oo aan la dhibsanaynin yaa lagu hanuuniyey oo jannada markay joogaan wax dhegtooda dhiba ma maqlayaan ayaguna ma dhahayaan lamana maqashiinayo wahuduu ilaa siraadi alxamiidi jidkii ilaahay baa lagu hanuuniyey oo jidkay jannada ku tageen ah ilan jannada markay usii socdaan waa la hor qaadaya jidkii baa la tusaya say usii socdaan bay jannadii ridda ka gelayaan sidaana waa tafsiir kale macnaha wahuduu waa la hanuuniyey ila atayibi mid wanaagsan xaggiisa lagu hanuuniyey oo min alqawli hadal ah wahuduu waa la hanuuniyey ilaa siraati alxamiidi allaha la mahadiyo jidkiisii toosnaa xaggiisa ayaa lagu hanuuniyey ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili illahi walmasjid alxaraami aladi jacalnahu linnaasi sawaan alcaakifu fihi walbaad halkan laga bilaabo ilaa taqriiban darsigeena dhammaadkiisa waxaa laga hadli doonaa xajka iyo axkaamtiisa qaar ka mid ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey wayasuduuna oo wayasuduuna yani jeedinaya dadka ka jeedinaya can sabiili llahi alla jidkiisa walmasjidi masaajidkii xaggiisa ka jeedinaya alxaraami ee xurmada lahaa aladii masaajidkaasoo jacalnaahu aan ka yeelnay linnaasi dadka aan uga yeelnay sawaa'an mid ay u siman yihiin alcaakifu midka negi midka degan fiihi dhexdiisa iyo walbaadi midka baadiyaha ka yimid korka imaadka yani waxa weeyaan ruuxii yani ruuxii la kuwa sidaa yeelay kufrigana samaynaya jidka ilaahay iyo masjidka xurmada lehee dadku u siman yihiinna dadka ka jeedinaya hee aaway khabarkii macnaheedu waxa weeye nudiiquhu min cadaabin aliim aayadda akhirkeedaa kutusay nudiiquhu min cadaabin aliim sooma halkaasaa macnaha kutusaysa nudiiquhu kaa waxaan dhadhansiinaynaa min cadaabin aliimin baanu dhadhansiinaynaa ayib waman yurid ciddii doonta fiihi xaramka masjidulxaraamka dhexdiisa biilxaadin ay ilxaadan leexasho la doonto jidkiisii toosnaa iyo wixii loogu talagalay ka leexiyaan bidulmin dulmi daraadi ama bidulmin xaalo uu dulmi ku sugan yahay nudiqhu kaa waxaanu dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab aliimin oo xanuujiya macnaheeda waxa weeyaan dadka kaafiriinta ah oo jidka ilaahay dadka ka jeedinaya masaajidka xurmadalana ka jeedinaya jidka ilaahay waa diinta diintii bay dadka ka hor istaagayaan masaajidka xurmadalana way ka hor istaagayaan macnaha waa nimankii quraysheed ee masjidka deganaa ee xaramka deganaa ee u diiday nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo saxaabadiisu inay cumro ku yimaadaan ama ay soo xajiyaan ila waad garanaysaan sanadkii yani nabigu sal lay wasalam xushiiska sulxulxudaybiya markuu galayo mar uu cumro u yimid bay ahayd oo loo diiday oo laga reebay marka kuwa sidaas samaynaya ilaahay diintiisiina dadka ka jeediyey masaajidkii xurmada lahaa iyo xaramkii iyo manaasigtii lagu xajin lahaana dadka u diiday masjidkaa xurmada leh baa lasii qeexo waxaa la yidhi mid ay u siman yihiin ka negi ee degan iyo midka baadigee kor ka yimid ilahay baa saa ka dhigay subxana wa tacala waa qadar ilaahay qorshe ilaahay masaajidkaa xurmada le iyo dhulka uu ku yaallo waa ardulxaraamka iyo khaasatan meesha manaasigta lagu gushay acmaasha xajka iyo cumrada lagu gutaayey waxaa u siman ninka meesha degan iyo ninka kor ka yimid ee u yimid labaduba waa u siman yihiinoo isku xaq wey mina musdalifa carafa iyadu xaramka way ka baxsan tahay yani waxa weeye kacbada yani sacyiga meesha lagu sameeyo yani musallaha lagu tukado meelaha acmaasha lagu sameeyaay ninna nin kama xigo nin nin ka xiga ma jiro anaa degan oo ree maka ah kaagama xigi karayo dhulkan annagaa iska lahoo macnaha waxa weye ree hebel baa la dhahaa kaagama xigi karayo maxaa yeeley ilaahay baa wuxuu ka dhigay mid ay u siman yihiin ka degan iyo baadiga baadiga waxaa laga wadaa kii kor ka yimid ilan baadiyaha waagii hore laga imaan jiray haddase waxaa laga wadaa adduunka cidfihiisa dadka ka imaanayeen ree maka ahayn iyo ree maka waa u siman yihiin oo ilahay baa saa ka dhigay subxana wa tacaala beledkii nooca ahaa kuwa dadka ka jeedinayaay cadaab waxaanu dhadhansiinaynaa xanuujiya bu rabbilahi subxana wa tacaala ruuxii beytka dhexdi yani masjidulxaraamka dhexdiisa doona ilxaad la doona ilxaadka waxaa la yidhahdaa almayl yani waxaa la yidhaahdaa leexasho in sidii loogu talagalay laga leexiyo oo maxaa soo gelaya xumaan inaad ku samayso shirki inaad ku samayso macaasi inaad ku samayso dulmi iyo gardarro inaad ku samayso wixii jidkii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay inuu ka leexiyo ruuxii raba isaga oo gardarro ku sugan oo jahlina uusan ku xambaarin ta'wiilna uusan ku xambaarin yacni inuu wax dulmiyo oo gardarayso xadgudbo isagoo u jeeda masjidulxaraamka sidaa ruuxii la rabaayey isagana cadaab xanuujiyxanuujiye ayaanu dhadhansiinaynaa ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacala yacni jahli iyo nisyaan iyo kuma xambaarin wuu kasa wey macnaha saas weyaan macnaha waxaa laga wadaa mar haddii masjidulxaraamka iyo xaramka intaad joogto inaad aada u taxadirto ood isjirto ood khaladka aada isaga jirto maxaa yeelay macsiyada iyo dembiga meesha lagu galaayo waa ka weyntahay dunuubta kaleeto dunuubta kale waa ka weyntahay maxaa yeelay dembigu wuxuu la weynaadaa xilliga la galayana wuu weynaadaa meesha lagu samaynayana way keentaa dembiga inuu labanlaabmo weynaado ardulxaram marka dembiga aad ku gashaay dembi sahlan maha haddaad mas-uul ka tahay ood maamulo ka tahayna waa inaad aada isu ilaaliso haddaad degan tahayna waa inaad aada isu ilaaliso haddaad u tagto xaj ama cumro u tagtana intaad joogto waa inaad aada isu jirto oo taxadar dheeraada inaad yeelato oo wixii ilaahay ugu talagalay inaadan waxaan ahayn ku samaynin saasaa la doonaya macnaha waxaa nasiib xumaa maanta dadka jahliga haysta haddaad xaramkii tagtaba yacni xaramkii waxaa ku yaalla bangiyadii ribadaa ka buuxa banku lamriki alfaransi banku lamriki albritani bankul yani waxa weye sacuudi kada yani waxaaba ku hareersan oo xaramkii ka buuxa bunuugtii ribada waa midii ilaahay subxana wa tacala dagaalka kula jiray haddaad tagto meeshii waxaa lagu samaynayo dadweynuhu waxay samaynayaan wax macnaha waxa weye ilahay ogolaya ma subxana wa tacala xaramka banaankiisaad arkaysaa kamerooyin bay wataan oo qaar baa isasawirahay waa ilxaad ilxaad wey waa leexin wixii ilahay ugu talgalay laga leexi subxana wa tacala xaramka iridiisaad arkaysaa kuwa sigaar ku cabbay bal jahliga haysta dadka iska dhaaf xanta iyo afxumada iyo gardarada iyo xadgudubka iyo dadka loo geysana iskama dhaafo marka rabbi subxaanau watacaala wuxuu leeyahy dadka saa yeelaya cadaab xanuujiyaanu dhadhansiinaynaa bur bilahi subxana watacala waa inaad marka aada u taxadarto haddayba ilaahay kuu qadaro inaad tagto waa inaad aada u taxadarto oo intaad meeshaa joogto aada jirtaa la doonaya macnaha saas weyaan ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wayasuduuna leexinaya ama wayasuduuna xaale haddaad doonto walxaal yasuduuna ay jeedinayaan can sabiili illahi jidka ilahay ay ka jeedinayaan dadka ka jeedinayaan waalmasjidi iyo masaajidkii xaggiisay dadka ka jeedinayaan masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa alladii masaajidkaasoo jacalnaahu aan ka yeelnay linnaasi dadka alladii kaasoo jacalnaahu aan ka yeelnay linnaasi dadka aan uga yeelnay sawaaan ay mustawan mustawan mid ay siman yihiin alcaakifu ka degan fiihi dhexdiisa iyo walbaadi midka korka imaadka ah midka baadiyaha ka yimid ama cidfaha adduunka ka yimid iyo kii deganaa mid ay u siman yihiin aan ka dhignay kuwa sidaa ku samaynaya hee nudiiquhu min cadaabin aliim cadaab xanuujiyo ayaanu dhadhansiinayna waman ciddii yuri doonta fiihi masjidulxaraamka dhexdiisa biilxaadin ba'da zaa'ida ka dhig ay ilxaadan wey yani man yurid ciddii doonta fiihi dhexdiisa biilxaadin ay ilxaadan leexin jidkiisiiyo sidii ilaahay ugu talagalay laga leexiyo bidulmin xaad uu dulmi ku sugan yahay oo gardarro ku sugan yahay oo u qastay oo jahli iyo halmaan midna uusan u geynin nudiqhu kaa waxaanu dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab baanu dhadhansiinaa aliimin oo xanuujiya waid bawa'naa liibraahiima makaana albeyti anlaa tushrik bi shay-a id wakti ka sheekee bawanaa aanu diyaarinay ay hayanaa wey id wakti bay bawanaa aan diyaarinay liibraahiima ibraahim markaanu u diyaarinay makaana albeyti beytka meeshiisa aanu u diyaarinay wa cahidnaa ilayhi oonu u dardaaranay anlaa tushrik ha shariig yeelin bii aniga shay-an waxba haygu shariig yeelin waxba hayla wadaajinin watahhir nadiifi beytiya gurigayga ahir liaa'ifiina kuwa wareegahaya u dahir kuwa ku wareegahaya waalqaa'imiina iyo kuwa taagan waarukaci iyo kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsan wa adin ogeysi fi nnaasi dadka dhexdiisa bilxaji xaj ogeysi ya'tuuka way kuu imaana rijaalan xaale ay yihiin kuwa lugaynaya wa calaa kulli daamirin mid boglaalan korkii mid boglaalan kulligii korkiisay ku imaanaya kaa bog kuwaa bogga laalan oo ya'tiina imaanaya min kulli fajin dariiq kasta xaggiisa ka imaanaya dariiqaasoo camiiqin fog oo gundher nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala bal ka sheekeen nebi maxamedow markii aan ibraahim u diyaarinay beytka kacbada meesheeda waa kan kusoo marnay fi suurat albaqara soo marnay kusoo marnay oo kusoo faahfaahinay xadiiska kusoo arooray nabiyullaahi ibraahimu calayhi salaam rabbi subxaana wa tacaala kacbada meeshii laga dhisi lahaa ayuu tusay waa loo diyaariyey isagoo ka yimid meshaa iyo macnaha waxa weeye shaam ka yimid ayuu meesha yimid waa kii wiilkiisa ismaaciil iyo hooyadii haajara meesha soo dejiyey kadibna ka noqday cabbaar markuu ka maqnaana soo noqday dhowr goor markuu soo noqday kadib markii ugu dambaysay waa kii dhihi jiray ismaaciilow ilaahay wuxuu i faray inaan meeshan bayd ka dhisay ma iigu kaalmaynaysaa ha aabba waa kuu kaalmaynaya samee halkaa waa kuwa ka bilaabay marka kacbada dhismaheeda macnaha baydka marka waxaa laga wadaa kacbadii baa laga wadaa kacbada dhismaheedii meeshii ay ka dhismi lahayd ayaa ibraahim ilahay tusay subxana wa tacala halkan baydkayga ka taag baa layidhi saas wey macnaha waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil waa kan soo marnay yani meeshaasu marka nabi ibraahim calayhi salaam baydka asaaskiisii kor u qaaday macnaha oo uu taagay macnaha ayib maxaa lagu yidhi marka baydka marka uu dhisayo baydka dhismihiisa la faray waxaa kale oo rabbi u dardaarmay haniga iyo addoommadayda waxa isugu kaana darin shirki ha la imaan niman reer jurhum la yidhahdo reer jurhum niman la yidhaahdo oo waktigaa meesha deganaa ayaa dhagaxyaan iyo asnaam caabudi jiray baydkani marka waxaa layna barayaa inuu yahay bayd tawxiid ku aasaasan allah keligii in la caabudo baa kacbada loo aasaasay waa baydkii ugu horreeyey ee dhulka laga dhiso ilaahay in lagu caabudona loo dhisay shirki lama ogolo marka asnaam iyo dhagax la caabuday iyo khalqi loo baryo loo yeedha iyo waxaasi meesha ka saar bali baydkayga waxaad u dahirtaa baa layidhi u nadiifisaa kuwa ku wareegaysanay daa'ifiintu waa kuwa dawaafaya ee ku wareegaya iyo kuwa taagan ee ku cibaadaysanaya iyagoo taagan salaaddii tukanay iyo kuwa rukuucsan iyo ee sujuudsan kuwaas u nadiifi baa layidhi oo dahir maxaa laga dahiraya shirkiga horta ka dahir asnaamta burburiyo meesha ka saar manaa waxa wey waa waa nijaasada macnawiga wey ila shirkigu waa nijaaso wey inama almushrikuuna najasun waa kan soo marnay waa nijaasa macnawiyo waa in laga dahiro buyuudda ilahay iyo guryaha laga dahiro wey nijaasada kaleetana waa nijaasada xisiga oho waa nijaasada wasakda wasakda iyo nijaasada oo dhan baydkayga ka dahir nijaasada macnawiga eh shirkiga ana baydkayga ka dahir buu rabbi ku yidhi subxana wa tacaala dadkaa ku cibaadaysanayana u dahir baa la yidhi waxaad ogeysiisaa baydkii markuu nebi ibraahim dhammaystiroo dhisay ayaa layidhi marka dhawaaq ogeysii dadka xaj ogeysii waxaad tidhaahdaa war rabbigiin xaj buu idinku waajibaye dadow soo xajiya oo yaa maqlaya yaa maqlaya waa meel buuraley ah malaha waxa weeye buurta u muuqata dhanka kale ruuxa ka taaganba kuma maqlay haddaad dhawaaqdo dhawaaqii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo yidhi war ilaahay bayd buu samaystay dadow imaadoo soo xajiya ayuu ilaahay wuxuu maqashiiyey cid kasta oo ilaahay u qadaray inuu xajiyo dhawaaqiisiibaa marka la ajiibaya adduunka qaaradihiisa laga imaanaya cidhif ka cidhif ayaa laga imaanaya markaas halkaa loo soo qastaya macnaa ogeysii baa layi haddaad dhawaaqdood ogeysiiso way imaanayaan ayagoo lugaynahayoo qaarkood lug ku socday imaanaya qaarna waxay ku imaanayaan calaa kulli daamirin daamirka waxaa la yidhahdaa gaadiidka markuu intuu jid dheer maro uu caatoobo oo jidka daraaddii uu weyd la noqdo oo bogu isku dhago ayaa la yidhaha daamir la yidhahda macnaa yacni waxay ku imaanayaan gaadiid ay jid dheer la soo mareen oo meel fog kaga yimaadeen gaadiidkaas bogga laalan oo jid fog oo aad u durugsan ka yimid buu rabbi leeya subxana wa tacala saasay ku imaanayaan yacni maxa waagii hore geel baa la raaci jiray oo fardaa la raaci jiray haddana diyaarado iyo baabuur iyo maraakiib baa lasoo raacayo doomo marka yani waxa weeyaan kuwaasaa laga wadaayo iyagoo wax saaranna way imaanayaan ayagoo lugaynayna way imaanayaan adiga dhawaaq baa layidhi gaadhsiinta annagaa iska leh annagaa gaadhsiinayna saan ku gaadhsiin laha xataa kuwa aan weli dhalanin ee dhalan doonaay warka la gaadhsii dhawaaqii waa gaadhay macnaa saas weeyaan wadkur xus id wakti bawa'na aan diyaarinay ama makaanu noqnoqod aan uga dhignay wey saana waa la dhaha bawanaa aan diyaarinay liibraahiima ibraahim markaan u diyaarinay makaana albeyti kacbada booskeeda meeshay hadda ku taal anlaa tushrik wacahidnaa ilayhi ba halkaa ku jirta waxaan u dardaa oo waan u dar oo wacihidnaa aan u dardaaranay ilayhi isaga anlaa tushrik ha wadaajinin bi aniga shay-an waxba ha ila wadaajinin waxba ha iigu sharig yeelin wax wax ila wadaaga ma jirin oo wadahir daahiri beytiya gurigayga lidaa'ifiina kuwa dawaafaya u daahiri waalqaa'imiina iyo kuwa taagan wrukuci rukaci iyo kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsan waadin ogeysii fi nnaasi dadka dhexdooda bilxaji xaj ogeysi oo dhawaaq ya'tuuka way kuu imaan haddii aad dhawaaqdood ogeysiiso rijaalan xaalo ayihiin kuwa lugaynaya waa jamcu rajil wa calaa kulli daamirinna way ku imaanayaan mid boglaalan kulligeed korkeedana way ku imaanayaan mid boglaalan oo aada u weydsan oo jidku uu macnaha waxa weeye uu caateeyey socodka dheer ay soo gashay daraaddeed taa korkeedana way ku imaanayaan kullu yani dawaamirtaasoo ya'tiina imaanaya min kulli fajin jid kasta xaggiisa ayay ka imaanayaan jidkaasoo camiiqin gundher oo macnaha fog wey macnaha camiiqa inta badan waxaa loo isticmaalaa shayga hoos u qodan laakiin hadda waxaa laga wadaa meeshay ka imaanayaan baa meel durugsan ah macnaha liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allah marka xajka iyo cumrada iyo manaasigta marka la gudanayo looma baahna shirki looma baahna awowgay sheekh hebelow iyo sheekh cabdiqaadir jiilaani iyo uweysow iyo looma baahna meeshan meel tawxiid wey meelaha kalena loogama baahna meeshaa haddaad tagtayna loogama baahna maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala tawxiid baa guriga lagu dhisay sida masaajidiisaba loogu dhisay tawxiidka loogu dhisay macnaha wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada tawxiid iyo macnaha ilaahay keligii oo la caabudaa lagu saleeyey laakiin cid kale in loogu dhawaaqdo loogu yeedho looguma talagelin macnaha liyashhaduu manaafica lahum maxay u imaanayaan qaarka gaadiidka ku yimid iyo qaarka lugta u yimid maxay u imaanayaan liyashhaduu inay xaadiraan daraaddeed bay u imaanayaan manaafica manaafacaad oo lahum iyaga u sugnaaday inay xaadiraan wayadkuruu inay xusaan darteed isma allahi ilaahay magaciisa inay xusaan fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahaasoo macluumaatin la yaqaano calaa maa shay korkii inay ku xusaan magaca ilaahay rasaqahum alla uu ku irsaaqay oo min bahiimati alancaami nicmooleyda xoolaheeda ah fakuluu cuna marka minhaa nicmoolayda xaggeeda ka cuna wa acimuu quudiya albaa'isa midka baasaysan alfaqiira ee baahan kaana quudiya uma kadibna liyaqduu ha guteen buu rabbi yihi subxana wa tacaala tafasahum qurunkooda ha guteen qurunkoodii ha guteen walyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadariyaalkooda ha oofiyeen walyatawafuu ha dawaafeen bilbeyti beytkii ha dawaafeen alcatiiqi ee horreeyey beydkii la horreeyey ama la xoreeyey oo boqorada iyo madaxda jabaabirada gacantooda laga xoreeyey macnaheedu waxa weeye beydka marka la tegayo kacbada la tegayo dadku waxay u tegayaan liyashhaduu manaafica lah manaafic dana badan baa loo tegaya meesha manaafic adduunya mid aakharaba waa ku jirta oo manaaficda aakhara garanayo meesha ajir iyo rido ilaahay iyo janna laga soo kasbanayaay manaafic adduunya sooma jirto ha manaafic adduunyaa jirto ganacsi alaab baa la geysanaya waa laga keensanaya laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum waa nabi kusoo marnay suurat lbaqara yani inaad ganacsi u tagto soo ganacso meeshaad tegaysaayo dad baad isa soo baranaysaa khalqigan ilaahay ee faraha badan ee nooc nooca ah ayaad soo arkaysaa waxaa loo tegayaa meesha muslimiintii baa ku tashan jiro waagii hore markii laysu yimaado dadka intaa leeg isugu yimaadaan waa la tawjiihin jiro talooyin baa kasoo dhici jiray marka manaafac adduunye iyo mid aakharaba ayaa meesha loo tegayaayo ugu jira taasi waa mid ta kale inay ilaahay magaciisa ku xusaan maalmo la yaqaano dhexdooda maalmahaasi waa maalmehee culimmada qaarkood waxay leeyihin waa ayaamu tashriiq maalinta ciidda iyo afarta iyo saddexda beriga ka dambaysa wey waa maalmaha loo yaqaano maalmaha hilbowrashada oo xoolaha la gowraco wey xoolihii hadyiga la geeyey iyo xoolihii meesha laga gaday iyo udixiyadii caalamka intiisa kale laga gowracahayey maalmaha la gowracayo maalmaha wey qaarna waxay leeyihiin culimmada ka mid a fii ayaamin macluumaatin waxaa laga wadaa waa maalmaha tobanka hore ee bisha dilxija wey waana tobanku nabigu ku sheegay sal lay slam maalmo ka fadli badan inaysan jirin saas maana camal la sameeyo maalmaha ugu fadli badan iyo maalmaha uu nabigu ku tilmaamay sal lay waslam laakiin sida daahirka aayadda ka muuqata waxaad moodaa macluumaatin in laga wado calaa maa razaqahu min bahiimati alancaam maalinta ciidda iyo afar iyo saddexda ka dambaysa maxaa yeele waxaa taa ku tusaya waxa ay ilaahay magaciisa ku xusayaan waa xoolihii la gowracay xoolahana waxaa la gowracaa maalinta ciidda iyo saddexda ka dambaysa ayaamu tashriiq la yidhahdo macnaha ayib inay ilaahay magaciisa xusaan oo waxa uu alla ku irsaaqay oo xoolaha ah inay ku xusaan waa markay gowracayaan magaca sanamna lagu xusi maayo magaca awowna lagu sheegi maayo magaca welina lagu sheegi maayo magaca malagna lagu sheegi maayo magaca ilahay baa lagu dul xusaya subxana wa tacala bismi illahi wallahu akbar allahuma hada yani waxa weeye yani canii wacanman lam yudaxi min ummatii buu nabigu dhihi jiray sal lay slam ilaahow tani aniga iyo cid kastoon udixiyeynin oo ummadayda ka mida ayay ka ahaatay buu rasulku dhihi jiray sal lay slam marka waa bisinka magaca ilahay lagu xuseeyo alla magaciise lagu xuseeyo xoolaha marka la gawracayo taasaa laga wada xoolihii waa la gawracay marka xoolihii la gawraca waa udxiyo oo waa carafadii oo waad gawracatay gurigaas ku gawracatay ama waa hadyi oo xoolihii xajka la geeyey oo xaramka la geeyey maxaa lagu samaynaya markii la gawraco fakuluu minhaa cuna idinkii watay cuna oo wax ka cuna gurigiina dhigta cuna intifaacsada sahay ka dhigta si alla saa doontaan talabaad weeye wacimu lbaa'isa alfaqiira midka baasaysanee dhibku ka muuqdo ee baahanna wax ka siiya barbir subxana watacala masaakiinta iyo dadka baahanna wax ka siiya idinkuna wax ka cuna barbir subxana watacala waxaa laga faaidaysanaya ruuxu udxiyadiisa inuu wax ka cuni karo hadyigiisana inuu wax ka cuni karo sunada nabiguna waa sidaas salawatu rabbi waslamu aleyh saas man ayib kadibna waxaa la yidhi rabbi wuxu uhi subxaana watacaala ha guteenta fasahum qurunkooda waxaa laga wadaa dadku markay soo xajiyaan oo xajka la soo aado yani laba bilood iyo ziyaadaad dadka qaarkood xarmanaanaya ilan bilaha xajku waxay bilowdaan ramadaan markay baxdaba bisha soonfur la yidhaahdo ayaaba xajka xarmashadiisu bilaabataa meelo fogfog baa marka laga imaan jiro waxaa laga yaabaa ninku inuu soo xarmado bisha masalan soonfur wuxuu xarmanaanayaa soonfur oo dhan iyo bisha sitala dulqacda oo kale iyo tobanka hore ee bisha yani waxa maaratay iyo tobanka hore dilxija caraf intaa markuu xarman yahay waxaa ku baxay timihii waxaa ku baxay cidyihii yani waxa weeyaan waxyaabihii udgoonaya la isticmaali jiray ma isticmaalin jirkiisii sibuu isu bedelay marka tafaska la leeyahay ha guteen oo ha iska zuuliyeen kaa wey maana saas wey maana uma liyaqduu tafasahum cidyihii baad iska guri timihii kor iyo hoos baad haddaan dood macnaha wax wey iska xiiri oo iska gaabin yani wax wey xeelbihii udgoonaa baad isticmaali dharkii baad iska bedeli yani waad isnadiifin oo sidaadii horaad kusoo noqonaysaa uma liyaqduu tafasahum qurunkooda ha guteen bu rabbi subxana watacala ha iska zuuliyeen saas way macnaha walyuufuu nuduurahum haddaad nadar wadatayna meesha ku oofi oo dad baa waxay kusoo nadaraan yani inaan beytka ilaah haddaan tago aan soomayo intaasoo beri intaasoo salaada inaan tukanayo inaan intaas sadaqaysanayo inaan ictikaafahayo nadarkii aad wadatay noocuu dooniba ha ahaadee isagana fuliyo meesha ku gudo waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiqi waxaa laga wadaa dawaafkii ugu dambeeyey dawaafulxajka ah waxaan dhihi lahaa dawaafka rukniga ah ama dawaafu ziyaaraha la yidhahdo ama dawaaful ifaadaha la yidhaahdo maalinka tobnaad iyo wixii ka dambeeya la sameeya waan dawaafka xajka ugu weyn wey macnaha saas dawaafkaa isagaa hadawaafeen barbiri subxaana watacaala waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq liyashhaduu bay u imaanayaan inay xaadiraan daraaddeed manaafica manaaficaad oo lahum iyaga u sugnaaday wayadkuruu iyo inay xusaan daraaddeed isma allahi ilahay magaciisa fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahaasoo macluumaatin la yaqaano calaa maa shay korkii inay magaca ilahay ku xusaan rasaqahum alla uu ku irsaaqay iyaga oo min bahiimati alancaami nimcooleyda xoolaheeda ah nimcooleyda xoolaheeda macnaha waa geela iyo lod iyo adhiga fa kuluu cuna marka haddaad neefkii qasheen oo magaca ilaahay ku qasheen kuluu cuna minhaa nicmooleyda xaggeeda ka cuna wa acimuu quudiya albaa'isa midka baasaysan alfaqiira ee baahan kaana quudiya bu rabbi subxana watacaala uma kadibna uma liyaqduu ha guteen tafasahum qurunkoodii ha guteeno qurunkii jidhka saarnaa ha iska suuliyeen walyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadariyaalkooda ha oofiyeen wixii nadar aad wadatay ee xaramka ku xidhnaana gudo waliyatawafuu ha dawaafeen bilbeyti beytkii ha dawaafeen alcatiiqi ee la xoreeyey laga xoreeyey jabaabirada gacantooda ama alcatiiqi horeeyey oo aw ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata waa beytkii ugu horeeyey catiiq wey marca dalika waman yucadim xurumaat illah dalika alamru arrinku dalika kaawey saa way arrinku hadda lasoo sharxay waman cidi yucadim weynaysa xurumaati illahi ilahay xurmooyinkiisa ilaahay xurmooyinkiisa ruuxii weyneeyey fa huwa weynaynta ayaa khayrun khayr badan lahu isaga cinda rabbihi rabbigii agtiisa wa uxillat waa la xalaaleeyey lakum idinka alancaamu xoolihii baa laydin xalaaleeyey ilaa maa shay mooye yutla la akrin calaykum dushiina laydinku akrinay fajtanibuu dheeraa ka dheeraada arrijsa qurunka ka dheeraada oo min alawthaani asnaamta ah wajtanibuu ka dheeraada qawla zuuri beenta hadalkeedana ka dheeraada xunafaa'a xaale aad tihiin kuwa diinta baatilka ah ka leexanaya oo taxaqa xaggeeda u leexanay xunafaa'a xaala atihin kuwa toosan lilahi ilahay dartii u toosan oo alla dartii xaqa u aaday hayra mushrikiina mushrikiin hayrkood ah bihi hayra mushrikiina kuwa alle wax la wadaajinaya hayrkood ah bihi alle wax la wadaajinay kuwa la wadaajinaya hayrkood ah bihi alle la wadaajinay waman yushrik ciddii la wadaajisa billahi ilaahay oo shariik u samaysaay fa ka'nnamaa waaba isagoo khara dhacay min asamaai xagga sare ka soo dhacay oo fa takhdafuhu ay kala dafdafayso addayru shimbiruhu ay kala dafayaan aw amase tahwii ay la hoobatay bihi isaga arriixu dabayshi fii makaanin meel ay kula hoobatay saxiiqin oo fog arrin waa saa lasoo sheegay saa laydiin soo sheegay bay wax u jiraan ruuxii ilaahay xurumaadkiisa weynaya xurumaadka maxaa laga wadaa xurumaadka waxaa laga wadaa waashibaadka ilaahay ku saaray waa xurumaad wixii ilaahay kuu diiday ka joogsa uu ku yidhi waa xurumaad amaakintan iyo xaramka boosaskiisi iyo manaasigta meesha lagu gudanayo waa xurumaad acmaashii xajka iyo cumradu waa xurumaad xurumaadka ilaahay ruuxii weyneeya oo weynayntu maxay noqon kartaa wixii jooji lagu yidhina jooji samee wixii lagu yidhina samee wixii qadari lagu yidhina qadariyo qiime wixii ha qadarin lagu yidhina ha qadarin yacni ruuxii weyneeya ilaahay xurumaadkiisa saasaa u khayr badan ila alla agtiisa subxana wa tacala saasaa alla agtiisa u khayr badan saa kadib markaa kadib baa waxaa la yidhi waxaa laydiin xalaaleeyey xoolaha xoolahaa laydiin xalaaleeyey wixii dushiina lagu akrin mooye oo muxuu yahay waxa dusheena lagu akrin laynoo xalaalayn waxaan laynoo xalaalayn waataan soo marnayo maytadii maytadaynu soo marnay baktiga noocyadiisi iyo waxa ilaahay cid aan ahayn loo gowracay ama loogu sawdeeyey iyo ama sanam loo gowracay iyo baktiga noocyadiisa kala gedisan kuwaasi ayaa laynagu dul akrinoo kuwa iyaga inooma banaana oo ma cuni karayn laakiin wixii aynu leenahayn gowracano bisin ilaahay ku gowracno taasaa xalaalinooa macna ka dheeraada marka qurunka ka dheeraada san asnaamta ah waxaa kalood ka dheeraataan beenta qawlkeedana ka dheeraada maxay tahay ka dheeraada fajtanibu rijsa min alawthaan maadaama tawxiid beydkan lagu dhisay sanam caabuditaankiisa ka dheeraada baryadiisa iyo waxweydiihiisa ka fogaada waa qurun buu rabbi ka cabiray subxana wa taala rijsi waay waa qurun wax qurun aw maxay waa waxaan faa'idi lahayn san haddaba soo marna waxaa kalood ka fogaataan qawla zuuri beenta hadalkeedana ka fogaada beenta hadalkeeda waxaa laga wadaa yacni hadal kasta oo been abaa soo gelay waxaana toos u soo gelaya waxyaalaha soo gelaya ka mid a shahaadat zuur yani markhaati furka beenta markhaati furka beenta nabigana sal lay waslam waa ka xadiis saxiixa ku odhanaya miyaana idiin sheeg ma idiin sheegaa yani dembiyada kuwa ugu waaweyn ashirku billah wa cuquuqu lwaalidayn bu nabi sal lay slam shirkiga iyo waalidku caaq lagu noqdo nebigu wuu jiqilaysnaayo markaasuu soo fadhiistay markaasaa wuxuu yihi washahaadatu zuur alaa washahaadatu zuur buu nabi yuri sal lay waslam shahaadatu zuurka markhaati furka beenta ah markhaati furka beenta buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu aleyh marka qawlu zuur beenta qawlkeedoo dhan baa soo gelaya shahaadatu zuurna waa min baabi awla iyadu waa soo gelaysa macna xunafaa lilah yani xaniifnimada waa kan soo marnayo yani xaalo aad tihiin kuwa leexanaya alla dartii oo xumaanta ka leexanaya xaqa u leexanaya baatilka ka leexanaya allana aan cid kale la wadaajinayn ninkii alla wax la wadaajiyoo shirki la yimaadaay wuxuu la mid yahay sidii isaga oo samada intuu ka soo dhacay ay shimbiraha iyo haadu hilibkiisa iyo xubnihiisa kala dhafayaan ama dabayli intay qaaday ay ku riday meel fog oo aan laga soo fakan karin xadiis saxiixa nabigeena ka sugan sal ly wasalam min xadiisi ilbara ibni caazib imaam axmed baa soo saaray xadiiska wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam nafta ruuxa gaalka ama munaafiqa ah marka inta la sii qaado iyadoo urayso aada u qarmuun kor loo sii qaado samada marka la geeyo iridaha samadao dhan baa laga xidhanaya halkaasaa marka malabku kasoo tuurhaya halkaasaa laga soo ganaya laga soo tuuraya markaasaa nabigeenu wuxuu akriyay aayaddanoo wman yushrik billahi fakaanamaa khara min asama fataktafuhu tayru aw tahwi bihi riixu fi makanin saxiix halkaa nafta laga soo tuuray maxaad umalays macnaha khatarta uu galay wuxuu galay ruuxii shirki la yimaadaayey khatar wuxuu galay aan kasoo waaqsi lahayn uuna ka soo kaban karin ruux halkaa laga soo tuuray samada inta laga soo tuuray hilibkiisii iyo xubnihiisii haadda iyo shimbiruhu kala goosgoosteen oo qaybsadeen yani waxa weyaan ma kasoo kaban karaa kama soo kaban karto ruuxii intay dabayli qaaday dhul fog ay ku tuurtayna isagana kama soo waaqsan karto waxaa la mida ruuxii shirki galay oo ilaahay iyo khalqigiisa wax isugu daray khatar wuxuu isgeliyey aan kasoo waaqsi lahayn oo cadaab loogu waari macnaha saas weyan dalika alamru arrinku dalika kaas wey waman cidii yucadim weyneeya xurumaati illahi ilahay xurmooyinkiisa wixii ilaahay uu ixtiraamay in la ixtiraamana uu faray ruuxii weyneeya fa huwa kaas tacdiimka iyo weynaynta ayaa khayrun khayr badan lahu isaga cinda rabbii rabbigii agtiisaasaa u khayr badan oo ajir weyn buu ku helaya wa uxillat waa la xalaaleeye lakum idinka alancaamu xoolihii baa laydin xalaaleeyey ilaa maa shay mooyaane yutlaa la akrinayo calaykum dushiina laydinku akrinayo oo baktigii iyo wixii la halmaala ah fajtanibuu ka dheeraada arrijsa qurunka ka dheeraada oo min alawthaani yani sanamyada yacni sanamyada qurunka ah ka dheeraada wasakda wajtanibuu ka dheeraadoo ka fogaada qowla zuuri beenta ama baadilka ereygiisa ka dheeraada zuurka been iyo baadil wey beenta iyo baadilka qowlkeeda ka fogaada xunafaa'a xaalo aad tihiin kuwa leexanaya lilaahi alla dartii u leexanaya oo baadilka ka leexanayo xaqa xaggiisa u leexanaya hayra mushrikiina kuwa aan la wadaajinaynin xaalo aad tihiin bihi alle aan la wadaajinayn oo aan waxba isugu darin isaga khalqigiisa waman yushrik ciddii la wadaajisa billahi alle isaga iyo khalqigiisa wax wadaajisa fakaanamaa waaba isagoo khara dhacay min asamaai xagga sare kasoo dhacay samada isagoo kasoo dhacay oo kale wey oo fatakhtafuhu markaa ay kala daftafayso aayru shimbiruhu ay kala daftafayaan xubnihiis iyo hilibkiis yani haadii haadii baa kala dafaysa manaa ayb aw amase tahwi ay la hoobatay bihi isaga alriixu dabayshii fii makaanin meel ay kula hoobatay saxiiqin oo durugsan oo fog meel fog ay dabayshu ku tuurtay macnaha dalika alamru arrinku dalika kaas wey waman yucadim ciddii macnaha waxa weynaysaa shacaa'ir allah alle calaamooyinkiisa shacaa'ira diinilahi diinta ilaahay calaamooyinkeeda ruuxii weyneeya fa inahaa iyadu weynayntaasi min taqwa alquluubi quluubta cabsideeday ka mid tahay lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa shacaa'irtaas yani waa xoolihii la gowracayay dhexdeeda waxaa idinku sugnaaday manaaficu intifaac ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay uma kadibna maxilluhaa ayaa idin sugnaatay maxilluha xagga hore ku cadaf uma kadibna lakum waxaa idiin sugnaaday maxilluhaa yacni waajibitaankeeda yacni wujuubu dabxiha gowraceeda waajibitaankiisiibaa idiin sugnaaday ilalbeyti muntahiyatan xaalo ay tahay mid ku ekaanaysa ilalbeyti kacbada ku ekaanaysa xaramka xaalay ku eg tahayoo halka ay gaadhayso macnaha beytkii alcatiiqi ee macnaha waxa weye horreeyey macnaheedu waxa weeye waman yucadim shacaa'ir allah shacaa'irta waxaa la yidhaahdaa calaamaadka diinta la yidhahdaa calaamaadka diinta wax kastoo ilaahay astaan uu ka dhigay oo calaamooyinka diinta ama astaan waxay u tahay shay la doonayo in laga tago oon loo dhowaanin ama astaan waxay u tahay shay la doonayo in la sameeyo oo waajib ah astaamaha diinta ilaahay uu u sameeyey ruuxii weyneeya waxaa kow soo gelayoo hadda meeshantaata min baabin awlaa soo gelaya xoolaha hadyiga loo wado ee xaramka loo wado ee meeshaa in lagu gowraca loogu talagashan yahay ilaahay subxaana wa tacaala loo hadiyeeyey xoolahaasaa soo gelaya xoolaha noocaasoo kale ah ruuxii weyneeya rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxay ka mid tahay quluubta cabsideedii bay ka mid tahay yacni qalbiga cabsida ku jirta waxaa ku tusaya weynaynta iyo qadarinta aad u hayso xoolahaas hadyiga ilaahay beydkiisa usii socda ama ilaahay xuduuddiisa iyo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa weynaynta aad weynaynaysahay waa cabsida qalbiga ku jirta ay kutusaysaa wey macnaha waxaad leedihiin hadyigaa aad sii wartaan iyo shacaa'irtaa waxaad ku leedihiin inaad ku intifaacdaan muddo intii laga gaadhayo macnaha neefkii hadyiga ahaa eed xaramka u waday intaad sii wado fuul gaadiid ka dhigo caanihiisii maal dhogor hadduu leeyahay ka gooso hadduu kuu dhalo ilmaha kala hadh somal lakum fiiha manaaficu sii intifaacsada intaad sii wadaan nabigu sal ly waslam wuxuu arkay nin rati wada neef gela wada oo sii wada oo isaguna socda neefkii ka daba lugaynaya neefkii gadaal ka socda markaasuu nabigu wuxu yhi sal lay waslam fuul markaasuu yidhi waa hadyi war fuul buu yidhi hadyigaaga maqaanay waa hadyi waa waxaynu hadiyay fuul baa le nabigu sal lay slam fuul buu yidhi intaad meesha ka tegayso si intifacso caana hadduu leeyahay ka maal gaadiid ka dhigo yacni wixii aan dhib u geysan karin haddaabad u baahataba oy dani kugu kalifto ha ka gaabsan walad lakum fiiha manaaficu ilaa ajalin musama uma maxiluha baa idiin sugnaa maxilka waxaa la yidhaahdaa waa waajibitaanka gawraceeda wujuubu dabxiha gawraceeda waajibitaankiisa ayaa idiin sugnaado markaa gawracdaan macnaha ama ma ahe maxiluha gawraceedu xilligu waajibi lahaa ayaa idiin sugnaaday ilalbeyt alcatiiqina waxa weeyaan meesha lagu gawracayo waa xagee muntahiyatan ilaa beyt alcatiiqi waxay ku eg tahay oo lagu gawrici inay kacbada tagto xaramkii laga wado macnaha saas weeyaan dalika alamru arrinku dalika kaawey waman yucadim ciddii weynaysa shacaa'ir allah alla shacaa'ira diinillahi ilaahay diintiisa astaamaheeda iyo calaamadaheeda ruuxii weyneeya fa inahaa iyada weynayntaasi min taqwa alquluubi quluubta cabsideeday ka mid tahay qalbiga inay cabsiyi ku jirtay kusuusaa macnaha lakum waxaa idin sugnaaday fiiha shacaa'irta dhexeeda oo xoolihii laga wado manaaficu intifaacsi baa idin manaafacaad baa idin sugnaaday ilaa ajalin madal intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay oo maalinta la gowracaya uma kadibna maxilluhaa baa idin sugnaatay yacni gowraceeda waajibitaankiisa ama maxilluhaa gowraceeda xilliga uu waajibayo oo markaa laga dhigo masder macnaha waxa marna waa masder miimi ah ama marna waa ismu zaman wey macnaha ayib ila lbeyti muntahiyatan xaalo ay tahay mid ku eg oo ku ekaanaysa oo gaadhaysa ilalbeyti kacbada xaggeeda beytkii xaggiisa beytkii alcatiiqi ee horreeyey oo macnaha dhismihiisu horreeyey likulli ummatin jacalna mansakan liyadkuru sma allah arrinkan inuusan innaga khaas nugu ahayn baa laynoo tilmaami walikulli ummatin ummad walba jacalnaa waxaanu u yeelnay mansakan gawrac baan u yeelnay mansakan makaanu gawrac ama waxaanu u yeelnay mansakan gawrac iyo waxay gawracaan liyadkuruu si ay u xusaan isma allahi ilahay magaciisa say ugu xusaan calaa maa shay dushii razaqahum alla uu ku irsaaqay oo min bahiimati lancaami nicmooleyda xoolaheeda ah fa ilaahukum midkaad caabudaysaani ilaahun waa macbuud waaxidun oo mid ah falahu isaga uun aslimuu u hogaansama wabashir u bishaaree almukhbitiina kuwa isliida kuwa isdulleeya oo alle isu dulleeya oo tawaaduca aladiina kuwaasoo idaa dukira allahu haddii alla la xuso wajilad ay baqdo quluubuhum qalbiyadoodu ay baqaan wsaabiriina sabra calaa maa shay korkiis asaabahum asiibana ku sabra wlmuqiimi salaati salaada kuwa ooga wa mimaa shay xaqaarkii rasaqnaahum aan ku irsaaqnayno yunfiquuna bixinay arrintan ah in gawrac ilaahay inaad ugu dhowaataan laydiin sameeyo oo gawrac ilaahay subxaana wa tacaala acmaashaad ugu dhowaanaysaan in laga dhigo qayb ka mida gawrac laga dhigo maalmaha la gawracayo ama udxiye ha noqoto ama hadyi ha noqote taasi idinka khaas isug idinkuma ahee ummad kasta ummadihii tegay ah waxaa jiray oon u yeelnay bu rabbilahi subxana wa tacaala gawracay alla ugu dhowaadaan mansakan waa wax ummadu wada lahaan jiro si ay ilaahay u xusaanoo xoolahan ilaahay uu ku irsaaqay korkii korkooda ay ilaahay ugu xusaan oo bismi illaahi lagu gawraco saas maanaa kutubtii soo degtay oo dhan tawreed iyo injiil iyo ummadaha usoo degtay ummad walba markay neefka gawracayso waxaa lagu yidhi ilahay magaciisa ku gawraca neefku magac ilahay buu xalaal ku noqday magaca ilahay haddii la garamariyo magacyka lagu gaaro gawraco waa xaaraamo weya ilaahiina marka aad caabudaysaani waa mid ummadihii horena saasay ahaan jireen idinkuna sidii oo kale unbaa tihiin xilli aad wax gawracdaan ilaahay ugu dhawaataan baa laydin yeela gawraca oo rabbi ugu dhawaada subxana wa tacala nabigu waa ka yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh afdalu lxaji alfaju walcaji bu nabi sal lay slm xaj waxaa ugu fadli badan gawraca oo neef macnaha laga dhiijiyo macnaha waxa weye dhiig la keeno iyo dhawaaqa la baxbaxaye labayk allahuma labayk ay xujyadii ku dhawaaqayaan marka gawracu wuxuu ka mid yahay acmaasha ilahi lagu dhawaada kuwa ugu fadli badan waa waa hadyigaas waa udxiyada muslimiinta kale ay gawracayaan oo maalintaa ciidda la gawracayo taa iyada way macnaha udxiyaduna waxay khaas ku tahay carafadan bay khaas ku tahay udxiyada ciidda ma laha ciidda ramadaan ma laha dad badan baa waxay u haystaan ciidda macnaha waxa wey ramadaan xataa inay udxiya jirto udxiya ma jirto udxiyada carafada basa iskale amaa haddii ramadaan dhammaado ciiddiisa haddaad reerkaaga neef u qalanayso isaga qalo hilib ka dhigo laakiin udxiya ma jirto midaayada saas maana ayib rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala markaa kaad caabudaysaan waa hal mid ah hal baad caabudaysaan oo allaha subxana wa tacaala isaga u hogaansamo isu dhiiba waxaadna u bishaaraysaa baa nabiga sal lay wasalam kuwa isu duleeya alle ee isu liida kuwaa u bishaare iyoyihiin tilmaamahooda loo sheeg waa kuwa markii ilaahay la xuso quluubtoodu ay baqdoy cabsato qalbigooda saamoobo saamayn baa ku dhalata sabro oo wixii masaa'ibay ku yimaadana u sabro isdulqaata ama naftooda ku dhacaysa xoolahooda caruurtooda hantidooda masaa'ibta soo gaadhaysana ku sabra salaadana hagaajiyo oo sidii ilaahay ugu talagalay u amray u tukada xoolaha la siiyeyna qaar ka mida bixiya sakadii iyo sadaqadii baa soo wadagelaya macna walikulli ummatin ummad walba jacalnaa ayaa walikulli ummatin ummad walba jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan yacni makaanu gawrac meelay wax ku gawracaan ama gawraca laftiisii baan u yeelnay gawrac inay ilaahay ugu dhowaadaan baan ummad walba u yeelno idinka khaas idinkuma ah liyadkuruu si ay u xusaan isma allahi ilahay magaciisa si ay u xusaan calaa maa shay dushii razaqahum uu ku irsaaqay oo min bahiimati alancaami nicmooleyda xoolaheeda ah fa ilaahukum kaad caabudaysaani ilaahun waa macbuud waaxidun oo mid ah mid labaadii ma jiro dhagaxyaantan iyo khalqigan iyo waxba kama jiro la caabuday wey macnaha falahu isaga keligii aslimuu u hogaansama wabashir u bishaaree baa layidhi nebiga almukhbitiina kuwa isliidoo alle isu liida isdulleeyoo tawaaduca ooma xasiloon oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa iyo sharcigiisa ku xasiloon alladiina kuwaasoo idaa goortii dukira allahu alla la xuso wajilad ay baqayso quluubahum qalbiyadoodu ay baqdo qalbigooda cabsi baa gasho waatan fi suurat lanfaal kusoo marnay wsaabiriina kuwa sabra calaa maa shay korkii asaabahum asiibana ku sabro oo masaa'ibta ilaahay aan ka argagixin markay musiibadu ku dhacdana aan khalad gelini adkaysto sabra wlmuqiimi salaati salaada kuwa toosiya oo sidii ilaahay u amray u tukada wa mima razaqnahum waxaan ku irsaaqnoon siinay qaarkiina yunfiquuna bixinaya oo nafaqaynay wlbudna kuwii cayilaa kuwii buurburnaa jacalnaaha waxaan ka yeelnay lakum idinka ayaanu idin yeelnay min shacaa'ir illah alle astaamihiisa ayaanu ka yeelnay lakum waxaa idin sugnaaday fiihaa budniga dhexdiisa khayrun khayr baa idin sugnaaday ee fadkuruu xusa isma allahi ilahay magaciisa ku xusa calayhaa budniga korkiisa ku xusa kuwa buurbuuran magacoodii yani kuwa buurburan korkooda magaca ilahay ku xusa sawaafa xaalo ay tahay midii jilib laaban sawaafa xaalo ay tahay midii saddex lugo ku tagan jeenino laaban yahay fa idaa goortii wajabad ay dhacdo junuubuhaa dhinacyadeedu markay dhacaan oo dhulka ku dhacaan fakuluu cuna minhaa xaggeed wa atcimuu quudiya alqaanica ka qanacsan waalmuctara iyo midka soo bambaxay dadka dadka usoo bambaxaye yani banaanka iskeenayo baahidiisa muujinay kadalika sidaas oo kale ayaanu saharnaaha u sakhirnay lakum idinkaanu idinku sairnay nicmooleyda lakum idinkaan idin sakhirnay lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan si aad alle ugu shukridaan subxana wa tacala budnida waxaa la yidhahdaa yani geela inta badan loo isticmaala laakiin sida xadiidka nabiga kutusa sal alay wasalam geela lo-da iyo geela labadu waa noqonaya inkastoo siyaaqa aayadda marka la fiiriya hadda geel laga hadlayo budnina waxaa la yidhahdaa neefka geela markuu aada u cayilan yahay oo hili hilib badan yahay ayaa budni la yidhahda kuwaasi burburan ee hilibka badan waxaanu idinka yeelay diinta astaamaheedii baanu ka dhignay waa la sii wadaa baa la gowracayaa ilaahay baa loogu dhowaanayaa yani astaan weyn oo qurba oo ilahay loogu dhawaaday subxana wa tacaala khayr baana idinku sugan oo gowraceeda ajir baad ka helaysaan markaad gowracaysaan ilaahay dusheeda maga dusheeda ilaahay magaciisa ku xusa marka la gowracayana waxaad gowracdaan iyadoo sawaafa sawaafa waxaa laga wadaa geela marka la gowracayo lama fadhiisiiyo lo-da iyo arigay inta la fadhiisiya dhinac loo dhigaa markaasaa birta la mariya geela saas maaha geela isagoo taagan baa labadiisa lugoodee hore mid ka mida la laabaayo kor loo shakaalaayoo la xidhaa labada jeeniyi hore mid ka mida loo xidhaa kor loo laabaa saddexdii kale isagoo ku taagan baa marka waxa weeye yaa lagu dhuftaa birta oo dhunta lagaga dhuftaa markaasuu dhacaya sidaasaa sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cabdullaahi bni cumar baa wuxuu arkay nin hal intuu fadhiisiiyey inuu gowraca doonay hadyi ah markaasuu ku yidhi istaajiyo hadyigii nebigu saas ma ahayna iyadoo taagan oo lug u laaban tahay gowrac buu ku yidhi saas way macanaa sawaafa marka waxa weeye saddex bay ku taagan tahay midna waa u laaban tahay ayadoo sidaasa magaca ilaahay intaad ku dul xustaan dhuunta birta kaga dhufta way macanaa saas weyaan ayib markay dhacdo markii birtii ku dhacdo neefku waa dhacaya fa idaa wajabat junuubuhaa dhinacyadeedu markay dhacaan oo dhulka ay ku dhacdo oo naftii si fiican uga baxda way macanaa iyadoo dhaqdhaqaaqaysa maaha oo naftii ku jirto ha silcilinina naftu markay si fiican uga baxdo markaa kadib hilibkeedii waxaad cuntaan iyo waxaad masaakiinta siisaan ka dhiga kuluu cuna oo saan hadda soo marnoo kaleeto cun oo kaydso oo haddaad doonto safar ka dhigo oo oodkac ka samayso oo kayd ka dhigo waa ku bannaanta qaarna quudiyo masaakiinta sii alqaanica waalmuctara qaanica iyo muctarkaasaa aada la isugu khilaafsan yahay maxay yihiin hal tafsiirun baan ka soo qaadanayna qaanica waxaad tidhahdaa waa kan iska qanacsan waa ninkaa baahan laakiin baahidiisu aynan muuqanine iska qanacsanoo yani waxa weeyaan iska asturan xaalkiisu waa iska mastuur laakiin waa baahan yahay qaanic wey waa iska dadkiisu iska dhex jiraa waa iska dharcad yahay waa iska maaragtay saliida iska subkadaa dadkaasu macnaa wax way ku dhex jiraa waana baahan yahay waa rafaadsan yahay laakiin baahidiisu ma muuqato wuu qabsadaa qaanic wey waa qanacsanya muctarkana waxaa la yidhahdaa waa midka soo bambaxaya oo banaanka isa soo dhigaya ama su-aal uu ku weydiistay buu banaanka isa soo dhigay war waa baahnahay waxay tar buu ku leeyay ama ma ahee meeshii raqdu taallay iyo hilibkii iyo neefafyaalkii waxoogaagiibuu ag marmarhayaayo wuu iskaa tusiyo halkaasuu marhayaayo bal in lagu arko oo wax lagu taro muctar baa la yidhahda marka bannaanku is soo dhigay kaas iyo kan labadaba rabbi wuxuu lehy subxana wa tacala wax ka siiya kaas qanacsan ee qarsoonna wax u geeya wax ka siiya kan bannaanka isa soo dhigayna isagana wax ka siiya quudiya bu rabbi leh subxana wa tacala oo cuntadaa macnaha wax way meeshaa ka soo baxaysa siiya rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inaga nagu galladaysanaya geela waaweyn ee hilibka badan ilaahay wuxuu leeyahy annagaa idin sakhirnay oo haddaan ilaahay sakhirin ma innagaa sakhiran karayn ya intaasoo innagaa hadday isugu tagaan hal neef oo geela awooddiisi iyo xooggiisana inoo isticmaalo kulliga wayna wada wari sooma waa khalqigaa xoogga badan ad arkaysaan rabbi baa sakhiray oo inoo leliyey oo ka dhigay isagoo intaa la-eg ilmo yar oo toban jira intuu hogaanka qabto dhanku doono inuu kaxayso iska lelyihin oo macnaa waxa weeye iska iska sakhiray annagaa idin sakhiray bu rabbi ilahi subxana wa tacala maxaa laydinku sakhiray lacallakum tashkuruuna si aad alla ugu shukridaan subxana wa tacala oo alla ugu mahad celisaan macnaha ayib wlbudna geelii buurbuurna jacalnaaha waan yeelnay lakum idinkaanu idin yeelnay min shacaa'ir illah alle min shacaa'iri diin illahi alle diintiisa astaamaheeda ayaanu idinka yeelnay mafcuulkii labaad ka dhig lakum waxaa idin sugnaaday fiiha budniga dhexdeeda khayrun khayr baa idin sugnaaday oo ajir baad ka helaysaan adduunkana waad ka faa'idaysaan oo intifacsanaysaan fadkuruu xusa isma allahi ilahay magaciisa xusa calayha budniga korkiisa ku xusa alla magaciisa sawaafa xaalo ay tahay mid saddex ku taagan saddex baa u safan midna waa u laabanta fa idaa goortii wajabad ay dhacdo junuubuha dhinacyaheedu markay dhacaan oo dhulka ku dhacaan oo naftii si fiican uga baxdo fakuluu cuna minhaa xaggeeda ka cuna hilibkeedii cuna idinkii watay wa atcimuu quudiya alqaanica midka qanacsanee xaalkiisu iska asturan yahaan bannaanka keensanin baahidiisa waalmuctara kan dadka u soo bambaxayee bannaanka isa soo dhigay ama su-aal ama xaalkiisa uu kuu muujiyaba isku soo muujiyey kaana isagana macnaha waxa weeyaan quudiya kadalika sidaasoo kale ayaanu sakharnaaha u sakhirnay budniga lakum idinka idinku sakhirnay lacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan oo alla u mahad celisaan subxaana wa tacaala oo shukriga waxaa ka mid a alla darti inaad u gowracdaan hada wabillahi tawfiiq wa sala allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam